بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد waxaynu dhexda kaga jirnay kitaabkii mukhtasaru latiif lilcallaama cabdallah ibnu cabdiraxmaan baafadli alxadramiy waxaynuna dhexda kaga sii jirnay kitaabu salaa faslun fii qasri salaati lilmusaafir salaada gaabinteeda kii musaafirka ahaa ee sadcaalka ahaa uu gaabinayo musaafirka takfiifan lilcibaada iyadoo loo sahlayo oo loo fududaynayo cibaadada lima yalxaquhu min almashaqa wixii soo gaadhaya ee dhiba darteed ayaa waxaa loo jideeyey waxa weeye inuu salaadii gaabiyo inuu salaaddii gaabiyo asalku waa inay sunno u tahay oo fiican tahay waanay dhici kartaa fii bacdi alaxyaan mararka qaarkood inay waajibtaba sidaa wakhtigiiba inay ka hadhay in salaad la gaabiyey mooyaane salaad kale aan qaadayn hadduu musaafir yahay oo salaadii wakti iyadoo maqsuuro ah ku filan mooyaane wakti kale aanu hadhin waajib bay ku noqonaysaa sidaas si leeg labaduba waa dhici kartaa inuu gaabiyo jamciyana inay ku waajibto sida hadduu casarkii dib dhigo maxaa leeyahay duhurkii baan ujeedaa cafwan casarkii duhurkii uu casarkii u dibdhigo oo salaada duhur uu casarkii u dibdhigo isagoo raba inuu la jamciyo kadibna aanu tukanin ilamaa wakhtigii casarka ay ka hadhay afar ragcadood wax qaadaya markaasoo kale waxaynu odhanaynaa inaad salaadaha gaabiso casar iyo duhur jamcisona labaduba waajib bay kugu tahay waayo jamcinta waabaad ku qasban tahay oo de iminka casar baad joogtaa dib baad u dhigta laakiin qasrigana waa kugu waajibinaynaa maxaa yeelay wakhtigii wax kale ma aqbalayo salaadii duhur waad dibdhigtay casar baad u dibdhigtay casarna wakhtiga ka hadhay iminka afar ragcadood buu ku sifilan yahay marka afartaa ragcadood qaabka quri ay ku qaadi kartaa wakhtiga ah waa inaad duhurkii oo laba ah iyo casarkii oo laba aad tukato waajib bay kugu tahay baynoonaa jaamican wa qasran laakiin asalku waa inay bannaan tahay oo sunno tahay waayahay waxaanay tilmaamaan madhabka shaaficiyadu afar xaalo mooyaane had iyo jeer waxay yidhaahdaan salaada in la kamilo oo la dhammaystiro ayaa fiican oo qasrigu haba bannaanaadee laakiin wixii aan afar jeer ka ahayn waxa fiican bayaan dhammaystirka afarta jeer waxay ku tilmaamaan markaad naftaadii kahasho iyo diidanaan ama si aad u karaahiyeysanayso aad ka helayso qasriga kaasi waa cudur kugu sugan qasrigu diintuu ka mid yahay marka haddaad aragto naftaadii oo si u kahanaysa marka waxaa fadli badan bay ahdeen inaad gaabiso nafta dullee gaabi iyada markaa itmaamka ka fiican maadaamaad xaggii itmaamka uun door bidayso oo aad leedahay afar in la tukadaa ka fiican laba in la tukado kaa timi sibaad u diidan tahay gaabinta duhurka iyo casarka iyo cishaha markaa inaad gaabisaabaa fadli badan waxaa kaloo la mida isla masaladaasi ku dhowdahaye waa haddii shaki kaa galo daliilka qasriga tusinaya iyadana waa aafa kugu sugan qasriga daliilka tusinaya kitaabkiiyo sunnada iyo ijmaacayntuba waa qabaan marka suuragal ma aha haddaad aragto naftaadii inay daliilkaba ka shakisan tahay ku dulleeyoo gaabi markaana gaabintaa fadli badan bayaan madhabku waa inaad gaabisaa oo nafta ogolaysiisaa shaygani inuu shay diinta ka mid ayo mashruuca yahay qasrigu marka saddexaad waxay yidhaahdeen waa markaad gaadho saddex marxaladood ilaa qadar saddex marxaladooda maraaxisha waynu arki doonaa markaad gaadho waayo ahlulcilmiga in badan baa waajibiyey bay yihahdeen markaa qasriga oo yidhi itmaam maba bannaana markaa si aynu uga baxno khilaafka cidda waajibisay marka lafteeda waxa fiican bay yidhaahdeen in la gaabiyo waayo ahlulcilmigu wixii saddex marxalo ka sokeeya bay isku haystaan hadday saddex marxalo gaadho in la gaabinayo waa qowlan waaxida qoloba meeshay doonaysaa ka dhig hadday doonto qoloo xajka iyo cumraduna ku gaar yeesho sida xanafiyadii meeshay doonayaan qoloba ha ka dhigeen laakiin hadday intaa gaadho waa qowlan waaxidan daa'ifo dhan oo ahlulcilmiga ahina waa bay waajibinayaan oo markaa waxay leeyihiin qasrigu ma ba waa bannaan yahay macnaheedu maaha waaba waajib maadaamay sidaa yidhaahdeen shaaficiyadu waxay leeyihiin inagu waa waajib iyaynaan qabinba laakiin si aynu khilaafka culimmada u ixtiraamno uga baxno inaad gaabisaa fiican saasay tilmaamayaan marka afraad waxay yidhaahdeen waa haddaad tahay qof lagu dayanayo bulshadu waa qof ay qiimaynaysaa tahay bixadrati naasna waad joogtaa ummaddiina waad la joogtaa markaa lafteeda si aad shaygan u tusiso inuu min addiin yahay inaad gaabisaa fiican bayahay oo aan hadhow loo odrhanin sheekh hebel waanu la sadcaalayoo maalin qura ma gaabin marka inaanay fiicnayn bay tusinaysaa sidaasaa loo odhan mar haddii ummaddii kugu dayanayso oo aanad nin keligaa meel marayana ahayn ee khalqigana waa kula socda ummad badan baa kula socota nin la eeganayana waa tahay gaabi oo tus inay tahay waxyaabaha ilaahay inoogu nicmeeyey inaynu salaada afar laydaa labalaba ka dhigno markaa musanifku wuxuu yidhi raximah ullah wayajuusu waxa bannaan lilmusaafiri musaafirkii waxaa u bannaan safaran طawiilan safar dheer sadcaalka ahaa mubaaxan safarkaasi dheeroo mid bannaan ah qofkii sadcaalka ahaa safar dheer oo mubaax ah mubaaxa maanta waxaa looga jeedaa waa maa cada alxaraam wixii xaaraam ka soo hadhaa looga jeedaa ee mubaaxii istilaaxiga aha ee asalka ahaa loogama jeedo waxaa looga jeedaa safarkii waajibka ahaa sida kii xajka iyo cumrada iyo wixii la mida kii masalan sunnada ahaa masalan cilmi soo barasho iyo wax la mida cilmi markaa aan ahayn waajib kii karaahada ahaa sida keligaa kaad sadcaalaysa iyo wixii la mid ah adugu safarka wixii aan xaaraam ahayn baa looga jeedaa maanta calaykum asalaam safarka wixii aan xaaraam ahayn ayaa looga jeedaa marka waxa uu tilmaamayaa safarka bannaan ee safrulmacsiya aan ahayn oo meesha wuxuu rabaa inuu ka reebo safarulmacsiya safarkii macsida ahaa safarka macsidaa madhabku saddex bay u kala qaadaan mar waxay yidhahdaan asafaru bilmacsiya bilmacsiya hadday ba ku gudbiyaan had iyo jeer waxay uga jeedaan ka markaa loo unkay loona bilaabay macsi daraaddeed oo safarkaaga dhaniba wuxuu ku dhisan yahay macsi marka laga hebelo xaggaad qabanaysaa yaad leedahay meel heblaayaynu gelaynaa xoolahaynu dhacaynaa marka maxaa ku saarayba niyatu safarba waa macsi wey kaawa had iyo jeer ba bay ku gudbiyaanoo waxay ahaan asafaru bilmacsiya kaasi markaa ma bannaana oo kaasi marnaba inaad waxa weeye aada qasri kula timaaddo arrin saxa maaha haddaad toobad keentana xitaa intii hore ku gaabin maysid allaahuma ilaa inta kuu hadhay inay masaafatulqasri noqoto mooyaane inta safarka kaaga hadhsan meeshaad ku socotay inay masaafatulqasri noqoto mooyaane oo haday toobadkeenkayga laga soo bilaabo markii hore macsi baan ku dhisay ee iminka bedelaya oo markii hore waxaan idhi magaalo heblaayaan qabanayaa si aynu dadka u boobno lakiin iminka magaalo heblaaya waan qabanayaa lakiin ilahay baan uga toobad keenay mma marboobi maayo cilmi baabaan ka baranaya waxaa la eegayaa qadarka ku hadhay masaafatulqasri ma gaadhaya mise gaadhi hadduu gaarhi waayo safarkaasi marnaba waxba ma gaabin kartid abadan ka labaad waa caasi fi safar waa kii safarka ku caasinimo sameeyey kaasina mutlaqan inuu gaabiyaabu xaq u leeyahy oo isagu waxa weeye hadday fii ku gudbiyaan oo kuyaadaan caasin bisafar halka inaga yahay markii hore alee marka caasin muxuu ahaa ha bisafar caasin bisafar waka masalan kii safarka ku caasiyey mar hadday ku yidhaahdaanoo cisyaanka safarka sababkiisa kula yimi kana caasin fi safar baya oo faday u bed- u kala bedelaan iyo ba'da marka labadaa xurufu jar bay ku kala gudbiyaan had iyo jeer qaalibku waa sidaa mar maray qaarkood ku tawasucaan waa jiraan markaana waxay uga jeedaan safarku waa safar caadiya bal waxaaba laga yaabaa mid waajiba inuu yahay oo xaj iyo cumro iyo wax la mida loogu kacay laakiin macsi buu ku dhex sameeyey oo ninkii dhammaay xaj- xaajiga ee xajka qabtay marna ubuu halkan waali kale ka bilaabay kaasi waa gaabinayaa mutlaqan macsidaasi waa dembi gaaroo sidiisa u saaran safarkuna waa safaru daaca daacannimadii safarku iska bedeli maayo isagaa biloobaye safarku waa safarkiisii kaasina waa gaabinayaa mutlaqan mar hadduu safar caadiya yahay ka kale waxay yidhaahdaan caasin bisafar fi safar labadii xuruufu jarba way soo celiyaan waa caasin bisafar fi safar waa mid markaa safarka maalan ku caasinimo sameeyey safarka gudihiisana ugu caasinimo sameeyey marka waxay yidhaahdaa marka hore kani safarka wuxuu bilaabay isagoo mubaaxa oo safarku iska caadiya kadib buu dib ka bedelay oo kii dhoweyda hadda aynu soo maraynay safarkiisii daacuu ahaa awalan wa aakhiran laakiin macsidu way dhex dhacday uu ku dhex sameeyey marka la yahay xaggaad ku socotaa xajkii buu taagan yahay oo maxaad samaysay waali casaana buu ku leeyahy markaa xajkii ma bedelin iyo safarkiisa waa daacadii laakiin balaayo kaleu sameeyey laakiin kani marka hore intuu yidhaahdo cilmi baan dalbayaa tusaale ahaan oo yidhahdo cilmi meel heblaayaan u dalbaya markuu jidka dhexe sii socdu odhanaya horta aniga maxaa cilmiga isaaray saacaddaa laga bilaabo waalida casaankan saaray wax kaluu u bedelaya wixiiba waxaad arkaysaa ninkii dhammaa ee waxa weeye u socday cilmi doonadko le waa tahriibaya oo gebigiisaba tahriib u bedelay hadda saacaddaa laga bilaabo mar haddaan halka meelahan marayo waa tahriibay tahriib baan u bedelay mar hadday sidaa tahay ka noocaasi ah uma bannaana inuu markaa ruqso la yimaado uma bannaana ilamaa inuu toobad keeno mooyaane hadduu toobad keeno isaga masaafatulqasri u shardin mayne bartaa uu ku toobad keenay buu kula iman karaa rukaska markii hore maadaama safarkiisu caadi ahaa dhexdii uu ka bedelayoo yidhi safarkaygii hore ka noqdaya balaayo kaleaan samaynaya haddii la yaha war ilaahay ka baqo ha samayn inuu yihahdo waa yahay tubtu ila allah saacaddaasuu ruqsada bannaysan karaa sida kii koobaad odhan mayno ee caasib bisafarkii odhan mayno masaafatulqasri ma ku hadhay mise kuma hadhay odhan mayno waxaynu odhanayna ma toobad keenta haa safarkayga asalkiisa baan ku celiyey markuu yihahdo bes baynu odhanayna marka mubaaxan uu inoo sheegayaa wuxuu kaga ixtiraazayaa kaa macsida bes kaa macsidoo qur uu rabaa meesha inuu ka saaro inta kale way kuu bannaantahay haddaad sadcaashaba safaran dawiilan way kuu bannaan tahay inaad qasriso allaahuma ilaa kaa mooyaane safrulmacsiyaha mooyaane waaya cinda almadhab waa nooca adigu madaahibta qaar dee sh- shuyuukhda madhabka qey- qaar ka mida waxa ka bedeleenba eh, laakiin cinda almadhab waa sidaa wayajuusu waxaa bannaan lilmusaafiri musaafirkii safaran dawiilan safar dheer safarsanaa safarkaasi oo mubaaxan bannaan wa huwa safarka dheer ee aan sheegayaa marxalataani laba marxalo wey maxnaa laba maalin socod wey waa laba maalin socod marka shaksigu macaasayir alahqaal bay yidhaahdaan iyada oo awrtii la cusleeyey lala jiro inta masalan laba maalmood la guuro ama afar hadhima deg ayay noqonaysaa waa ilaa siddeed iyo afartan mayl wey ilaa siddeed iyo afartan mayl wey marka masaafada intaa leeg cinda almadhab ayaa la gaabiyaa marka la gaadho siddeed iyo afartan mayl wixii ka yar cinda almadhab waa maya qasru duhri duhur baa la gaabiyaa iyo walcasri iyo casr iyo walcishaa cisha waa saddexdii afar lida ragcatayn ragcatayn laba labaa laga dhigaa kuwa afar layda ah ayaa qasrigu macnaheedu waxa weeye laba labaa laga dhiga waman faatathu qofkii ay ka tagto salaatun salaadi ay ka tagto fi safari safarka gudihiisa ay kaga tagto ee waqadaaha qalleeya fi lxadari nagaanshiyaha dhexdeeda ku qalleeya aw cagsuhu ama roganihiisu atamahaa waa taam yeelaya asalkeedaba salaada la gaabiyaa waa salaada mu'adaadka ah waata markaa la gudanayo sideedaba waxaa la gaabiyaa salaad markaa la gudanayo iyo salaad kaaga tagtay safar oo safar dhexdii lagu qallaynayo waa labadaa mido waa labadaa mido salaada la gaabiyaa ama waa salaad wakhtigeedii joogto mu'adaada markaa la gudanayo ama waa salaad la qalaynayo laakiin safar bay kaaga dhex tagtay safar dhexdiina waa lagu qalaynaya ama safarku isla kaa ha noqdo ama ku kale ha noqdee labadaa jeerun baa la gaabiyaa marka wuxuu rabaa inuu kugu yidhaahdo salaaddii adoo neg kaa tagtay ee lagugu yeeshay iyadoo dhammaystiran iyo salaaddii iyadoo la gaabiyey lagugu yeeshay ee safarka kaaga tagtay labada jeerba haddaad waxa weeye xadar ku qallaynayso ama safar dhexdii ku qallaynayso salaad xadar kaaga tagtay ahayd labada jeerba waa la dhammaystiraya salaaddii iyadoo maqsuuro ah lagugu yeeshay wakhtigaad qallaynaysaa hadduu xadar yahay oo waa wakhtigaad muqiim tahay markaad magaaladaadi kusoo noqotay baad leedahay salaaddii maalintii dhowdaan sadcaalkaadiga tegay baan qallaynaya dhammaystir dhammaystir wakhtigeedii kamaad faa'iidaysane dhammaystir haddii iyadoo aad neg tahay lagugu yeeshay oo adoo sadcaal ku jira aada xasuusatayna oo tidhi waryaa maalintii dhowdaan gurigii joogay salaad baan ilaawey iyadoo dhammaystiran la kaalay waayo sadcaalkan kuu bilaabmiya iyadu isma quseeyaan way ka horraysay intuu kuu sheegay waa intaa waman faatathu kii ay ka tagtay salaatun salaad fi safari safar dhexdii ay kaga tagtay ee waqadaahaa qalleeyey fi lxadari ku qalleeyey negaanshiiyo aw cagsuhu ama roganaha oo waxay kaga tagtay masalan negaanshiiyo waxaana uu ku qallaynayaa safar dhexdii atamahaa labada jeerba waa taam yeelaya wa yushtaradu waxaa la shardinayaa qasdu mowdicin mucayanin meel mucayana inuu u socdo ayaa la shardinayaa meel la garanayo inuu u socdo ama calaa aqli laxwaal halka marka hore uu qasdinayaa wixii ka dambeeyaba yuu garanine waa meel mucayana wuxuu leeyahay kollay berbere waan gaadhaya laakiin wixii ka dambeeya war isuma hayo oo meel buu cayintay laakiin waa inta dambe ma oga marka ilowbaylo horta qofki waynu jahalaya oo falaa yaqsuru gaabin maayo alhaa'imu jidiyo jihalaawihii gaabin maayo kii aan jid iyo jihatoona haysan gaabin maayo wuxuu rabaa inuu yidhaahdo markaad gaabinayso waa inaad dee meel ku socotaa laakiin haddaad tidhaahid qof baa iga lumay aan raadinaya kii kaa lumay ma halkanaad ka heli miyuu kula dheeraan siduu yeeli jid iyo jihatoona ma lihid meel aad u socoto garan maysa marmaa mid baad leedahay in adeer ma aragta markuu yaa xaggaasaan wax ka darayn xaggaasaad u jahaysanaysa marnaba misna uu xaggaa kalaa wax lagu sheegay mid teleefon ii soo diray mise xaggaa u ordaysa meelaad ku socoto male masaafooyin kasta aad socotid intii sadcaalka aad gaadhid dawaq baa taa sadcaal caadiya ma tihid ma gaabinaysa xoolaa iga lumayaan raadinaya ma suuragala markaa kaa aan jahaba lahayni isagu gaabin maayo waa iska warwareegaha marba dacal u socda ee markaad rabto inaad gaabiso waa inaad jiha u socotaa jihadaasina masaafadii wax lagu gaabin jiray ay noqotaa marka maxaa kuu bannaanaanaya markaad magaalada ka dhammaataba inaad gaabiso markaad istabta sidaa uga gudubtaba ama hadday dayr leedahay dayrkeeda ka gudubto ama haddii cumraanka iyo dhulka dhisan ee haddaad ka talo marba meelsha lagu cabiraya magaalada inay ku xadaysantahay markaad ka tallowdaba iyadoo kuu muuqatotana yaad iska gaabinaysa gudaheeduun baanaad ku gaabinay waayo jihaad ku socota marka lg aggaad ku socota waxaad leedahay meel heblaayo kolley meel heblaayo baa gaadhaya markaasoo kale waad gaabinaysaa haddii se lagu yaa xaggaad ku socoto ate mid iga lumay baan raadinaya dee meelaad ku socotaa ma jirto haddii masalan aada la socoto qof isagu jiha leh lakiin adigu aanaad jiha lahayn waayo waa lagu amraa waa ciidankii dowladda oo kale amar baa la siinaya waxaa la leeyahay waa ciidanku ha xidhxidho guura xaggay noo guurnaa adiga kuma taalle amar qaado uun socodsii ciidanka ama ninkii gabadhiisiba wataana ina keen buu leeyahy xaggaynu qabanayna arlada ilaahay baynu sadcaalayna adiga maxaa kaa qusaya dee nala soco uun xaggaynu qabanayna ma hadal baa marka qofkan isagu wax wataa jihuu leeyahay laakiin adiga hadduu doono waa xeelo dagaal waxbuu kaa qarinaya kuma sheegayo jihadii uu kaa qariyay markaasoo kalena waxaad gaabin kartaa marka uu ama jihada wax ka mida kuu sheego oo dee masaafatulqasrigii gaadhaysa inta dambe haba kaa qariye ama uu gaadho inta hore ma gaabin kartid markuu masaafatulqasri gaadhata wartolaxa ku wada imika mi waaranyahy markaasaad gaabinaysaa waayo maqsid buu isagu leeyahy maqsid buu leeyahy maqsid ayaa uu leeyahy adigu laakiin garan maysid meel xatadaa uu kugu wado garan maysid laakiin markaad masaafatulqasri uu kula socdo wallahi carciir hadduun buuba fogaaday markaa gaabi ha u joojinin meeshuu doonaa ku socdo marka ama waa inaad adigu qasdi dhaba leedahay oo maqsidkaagu meel yahay ama cid maqsid le waa inaad la socotaa oo dabeedna masaafatulqasri gaadhaa laakiin adigoo aan meelaad u socoto bagal iska daba wareegaya marna xaggan usoo noqonayo marna xaggan u noqonayo haddii laysku celceliyo laa laga yaabo saddex masaafatulqasri inaad socotay waxba kama jiraan intuu inoo sheegay intaa wa an laa yusaliya waana inaanu ku tukanin qofka gaabinaya khalfa man mid gadaalkii waa inaanu ku tukan yutimu salaata salaada dhammaystiraya qof salaada dhammaystiraya shuruuddii qasriga waxaa ka mida qof salaada dhammaystiranaya waa inaanad ku tukanin markaad gaabinayso gadaalkiisa qadar yarna allaha ka dhiga eh haddii waxa weeye qof aan gaabinaynin aada ku daba xidhato markaa salaadda adna waad damaystiraysa qofkaasi musaafir ha noqdo ama muqiim ha noqdo farqi ma leh ka musaafirkee xitaa ku tujinaya wuu dhammaystiraya adigu ma qasrin kartid ma odhan karti anaa ku khilaafaya inuu qasrigaa fiicnaa nagala tago ad wareersan tahay xaq uguma lihid mar hadduu qofkani salaadaba dhammaystirayo adiguna aad ku xidhan tahay ilowba ilow nisbe yarna ha noqoto aad ka goosatide lagaa yeeli maayo adna waad dhammaystiraysa ee bes marka aad gaabinaysaa waa marka ama adigu tukanayso keligaa ama cid gaabinaysa aad ku xidhato waa labadaa jeer intuu kuu sheegaya waa intaa aw amase itmaanba ma hubne eh shaka wuxuu ka shakiyey annahu isagu mutimun inuu dhammaystirayo aw qaasirun inuu gaabinayo ayuu ka shakiyey hadday taa tahay lafteeda haddaanad musaafir ku hubin haddaad musaafir ku hubto niyatu taradud waad kula xidhan kartaa niyo laba noqonaysa oo aad odhan karto hadduu gaabiyana waan la gaabin hadduu dhammaystirana waan la dhamaystira waa laguu ogol yahay markaa laakiin haddaad musaafirnimadiisaba ka shakido abadan kuma suuragala haddaad ka goosato xitaa mar haddaad laba tukatay waxa weeye markaa ma ansaxayso waad dhammaystiraysa dhammaystir baa laazim kugu noqonay kama goosan karaysa waayo jus min salaatika wax yarna allah ka dhigay hadduu xitaa musaafirku tujinaya salaada gaabinaya tusaale ahaan oo dad muqiimiinana waa ku dhex jireen muqiim buu waxa weeye hormariyey salaaddii baa isaga ka jabtay moogta mid muqiima buu soo qabto masuu hormariyey markaad saa u eegtay baad aragtay kii magaalada ahaa inuu hormariyay baad ka goosatay isla daqiiqadiiba waad dhammaystiraysa waayo sababku waxa weeye istikhlaafkanuu sameeyey inuu isagu iska bedelay kan oo maqaamkiisii dhigay intaasaa nisbe ah intaa lafteedaa nisbe ah nisbax ku xidhaasho intaasa ah waayo goosigaagu uu ka dambeeyaa bedelkiisa markaad aragtay inuu hormariyey saacadduu sidaa u jiiday hormariyey ayuu imaam isagii ka bedela noqday markaad sa adna u egta adaati war naga tag kuu socon mayso waar naga tagtaasi waayo nisbadaa yarbood ku xidhanta marka mar haddaad kuba xidhatay qof dhammaystiraya in yarna allah ka dhigay awalu salaatika shardi ma xagga dambena allah ka dhigay salaada waad dhammaystiraysa ee markaad gaabinayso waa inaad ama adigu keligaa tukanaysaa ama cid gaabinaysaa waa inay ku tujinaysaa waa labadaa jeer marka haddaad ka shakido qofkani mataam yeelaya mise wuu gaabinayaana labaynu u kala qaadaynaa haddaad sadcaalkiisa ka shakisan tahayna salaadda waa la dhammaystiraya haddaad leedahay me waa sadcaalo waaba wada socone fiqigiisaan ka shaki waxayse talo hebel talo caqligiisa miyuu dhammaystiri doonaa mise wuu gaabin doonaa taasi dhib male taasi dhib male waxaad samayn kartaa niyo taradud oo ah hadduu gaabiyana waan la gaabin ila isku sadcaal baanu nahay wuxuu niyoodayna waruma haye hadduu dhammaystirana waa la wadi maxay yeelaysa taa waa lagaa yeelaya oo aduu halkeer kusoo weysaysanaya buu salaaddii sii galay warna uma haysid dadka wuxuu u sheegay si uu yahay markaad soo weysaysataad ragcad ka soo gaadho niyada waxaad ku qabanaysaa hadduu gaabiyana oo labada ku salaamad naqsadana de aniguna hadhow ragcad kale unbaan ku biirsano bis saasay igu dhammaatay hadduu dhammaystirana oo maxay yeelaysaa de waa la wadi taa taradudkaa dhib kuma jiro waa lagaa yeelaya waa lilxaaja laakiin haddaad kaba shakido qofkani horta xaq ma uleeyi inuu gaabiyo muxuu ahaa ma magaalada masecaalba waa la dhammaystiraya wa an yanwiya waa inuu niyoodo alqasra gaabinta cinda alixraami markuu xidhanayana gaabinta waa inuu niyoodo niyadaa taradudka aynu tilmaanay lakin waa laga yeelaya xaaladda ayadaa waa inuu sidaa niyoodo taasina iyana waa shardi marka marka shuruuddaa laga helo salaaddii inuu gaabiyo ayuu jid u yeelanaya salaaddii inuu gaabiyo ayaa uu jid u yeelanaya masalo kaluu haddana rabaa inuu galoo safarka iyo kayrkiiba khusaysa taasi oo ah in waxa weeye salaaddii qasriga ahayd ama qasriba yay noqonine in salaada la markaa la kulmin karo jamci la samayn karo marka wuxuu leeyahay faslun fi ljamci lilmusaafir lilmusaafir wakayrihi haddaynu nahanana dhib kuma jiro qofkii sadcaalka ahaa salaada kulminteedii waayo salaada kulminteedu kuma gaar aha musaafirka waxaa dhici karta shaksigu inuu musaafir yahay waa suure waxaa dhici karta inaanu ahayn oo jamcinta loo ogolaado laakiin isagu weli safarkiibuu kusii xidhayaa maadaamuu masaladii safarka ka hadlay wayajuusu waxaa bannaan lilmusaafiri musaafirkii waxaa u bannaan safaran طawiilan mubaaxan safar dheer oo aan xaaraam ahayn ku sugnaa inagii nidhi mubaax waxaa looga jeedaa waa maa cada alxaraam wixii xaaraam ka soo hadhay baa looga jeeda aan macsi ka ahayn aljamcu baa u bannaan inuu jamciyo bayna duhri waalcashri duhur iyo casar taqdiima wa ta'khiiran horumarin iyo dibdhigis labadaba inuu u sameeyaa baa bannaan inuu xagga duhurka isugu raro iyo inuu xagga casarka isugu raro labaduba u bannaanta wakadaa sidaa sidoo kale bayna almaqribi waalcishaa maqrib iyo cishana waa saasi leeg wey waxau rabaa inuu inoo tilmaamo qofkii musaafirka ahaa waxaa u bannaan laba salaadoodba inuu kulmiyo duhur iyo cashar maqrib iyo cishe labaduba iyagoo dhammaystiran masalan duhurkii labaduba iyagoo gaaban iyadoo midna dhammaystiran tahay midna dheer tahay xalay midna gaaban tahay iyadoo midna dhammaystiran tahay midna gaaban tahay intuba waa u bannaanta oo mar haddii qasrigii kuu bannaanaaday oo aynu nidhi salaaddii shuruuddii markii la helay waad gaabin kartaa jamcintiina waa kuu bannaanta waxaad heli kartaa duhur oo laba ah iyo casar oo laba ah haddaad leedahay sadcaalka haddaan doono waxbaba gaabin maayo waa dhammaystirayaana dee adigay kuu taalla haddaad doonayso duhurkana tuko casarkana tuko afartooda laguu qabsan maayo haddaad mid masalan jamac la tukato ta kale inaad raaciso gaabanna dhibaata kuma jirto oo aada meeshii keento salaad mid dhammaystiran iyo mid gaaban oo la jamciyey intubaba ku caadi taasi buu inoo tilmaamaya wuxuu yidhi wayajuusu waxaa u bannaan lilmusaafiri sadcaalkii safaran طawiila mubaaxan safar dheer oo mubaaxa ku sugnaa oo aan xaaraam ahayn aljamcu bayna الظuhri wاlcasri taqdiima وataأkhiira inuu kulmiyo duhr iyo casr horumarin iyo dibdhigisba wakada bayna almaqrib walcishaana waa la mid waidaa jamaca taqdiima markuu jamcu taqdiim sameeyo fayushtaradu waxaa loo shardin waidaa jamaca markuu jamciyo ataqdiima horumarin fayushtaradu waxaa loo shardinaya albidaa'atu biluulaa ta koobaad inuu ku bilaabo salaada wakhtiga leh mar hadday jamcigu taqdiim yahay salaada wakhtiga leh baa la hormarinaya haddii duhur xilligeedii la kulminayo ilow ilow duhurkaa la horaysiinaya duhurkan iyo casarka hadda la wada tukanayo casarka lama horaysiin karo waayo waktigu waktigiisii maa wuxuu ku geli karaa meesha calaa sabiili taabic inuu isagu dabajoog noqdo la xambaaro laakiin isaga ma hormarin kartid waaya fa yushtaradu waxaa la shardinaya albidaa'atu biluulaa ta hore in laga bilaabo iyo wa niyat ljamci fiiha iyo ta hore in la niyoodo niyat ljamci cinda almadhab waa sidaa iyo ta hore markaad tukanayso niyat ljamci inaad niyooto oo jamcigani wax dib kaaga dhashay oo cid kale kugula talisay cinda almadhab waa inaanay ahayn oo markaad iska tukatay taadii adoo isla taqalena xilligeedii tuko mid kuu soo jeediyo kuwii waariya ah waaradeeraw jamci waxba garan mayna hadhow haddaynu doonno iska mashquulayna qaabka waa inaanay ahayn wa niyat ljamci iyo niyat ljamci inuu la yimaado fiiha ay fil uulaa weeye ta hore inuu niyatuljamci kula yimaado xitaa niyatuljamciga ta hore inuu awalka la yimaadaa shardi maaha hadduu xitaa dhexda markuu maraya niyoodo oo markuu ka sii baxaya inuu mataqaalamaan jamciyo iska dawaaba jamcinaya niyada ku qabto waa caadi xaq buu leeyahy intuu taa hore ku jiro ee aanu ka bixin waa inuu niyatuljamci la yimaada amaa hadduu ka baxay in hadhow lagula taliyo eerta kale inoo raace cinda almadhab maya wa an laa yatuula alfaslu baynahumaa inta u dhaxaysaana waa inaanay dheeraan laba ragcadood waa inaanay ka badnayn inta udhaxaysa day laba ragcadood iyo wixii ka badan noqoto maya maya waa waa fasli markaa awiila laba ragcadood waxa weeyaan qadarkaasi marnaba waa inaanu ka badnayn oo waa inay tahay laba ragcadood iyo wixii ka fudud oo weliba si caadiya loo tukaday inta u dhaxayn karta intaa yar waa lagaa yeelaya laakiin intaa wax ka badan lagaa yeeli maayo waa intan la iska qiinqiimaya tala dambe loo qiimayo iyo istawu istawudeeda iyo inaha labadaa ragcadood waa lagaa yeelaya laakiin wax ka badan lagaa yeeli maayo haddaad iska soo yaro cadayato ama halkan yaro dhaqaaqdo yaro cadayato iyo inahaa yaree laba ragcadoodaa lagaa yeelaya warwareegaagaa yar waa la yeelaya laakiin lagaa dhegaysan maayo inaad iska fadhido oo hadhow tidhaahdo istawu waayahay adigu intaasi buu inooga sheegay wa fii jamci taakhiir jamcu taakhiirkiina yushtaradu waxaa la shardinayaa an yanwiya taakhiira taakhiirka inuu niyoodo qabla khuruuji waqti اduhri iyo wa qabla khuruuji waqti maqrib labada salaadood ee la dibdhigaa ile waa labadaasi ama maqrib baa cisho loo riixaa ama duhur baa masalan casar loo riixaaye marka uu dibdhigayo hortuu duhurka wakhtigiisa waa inaanu dhammaan markuu dibdhigayo ile salaadaad gacanta ku haysato awooddeeda leedahay baad dib u dhigi kartaa haddii kale darale u dibdhigantay dee haddii wakhtigeediiba baxay waa qale marka marka hore bay qadaa taagan tahay salaad aad leedahay tolow ma haddaan tukadaa mise dib baan u dhigaa salaaddu waynay tahay oo dabeedna aad tahdaa dib baan u dhigay waayo salaada wakhtigeeda kama saari kartid ilama inaad dib u dhigaysa mooyaane sababaad meesha uga saartaa ma taallo marka wuxuu yihi hadday jamcu taakhiir tahay waxaa la shardin inuu shaksigu niyoodo intaan salaada hore wakhtigeedu bixin inuu niyoodo inuu dib u dhigayo oo wakhtiga dambe wakhtigeedii maanta ka dhigayo adigu masaa'il kale oo jamcintu ku suuragal tahay baa jira oo roobkiiyo uu ka mid yahay oo jamcu taqdiimkii roobka daraaddii loola iman lahaa iyo waxyaabaha kale mashaqaadka ah ee keensan kara in dee lasoo noqon kari waayo iyo masalan xanuunkii oo kale cinda almadhab yaanay noqoninba eh laakiin waxa weeye in badanoo madhabka ka mida aimadiisa waaweyn ay markaa doorteen oo yidhaahdeen muctamadka madhabku maradka yaanu jamciba ku banaynine imaamu nawowi iyo marka xamed ibnu sulaymaan alkhaaabi iyo qaadi xusein iyo ibnu surayj iyo imaam ruyaani ragga la midka ah ayaa doortay xanuunka laftiisa in loo jamcin karo qowlkoodaana fiican madhabkase qowlkiisa cumdaa marka hore maaha laakiin qowlkoodaasaa fiican oo haddii xanuun jirana salaada waa la jamcin karaa oo aad aada u xumadoonayso waktiga duhurka ama waktiga casarka waad odhan kartaa waar hadhow dhib maalin kasta way u kacdaa waa xanuunsanayaa haddaan jamcinaya waa iska caadi mar haddii xanuunku mashaqo keenayo oo aad og tahay saacadii lagu qaban jiray inay soo dhow yihiin haddaad jamciso waad leedahay aduu masaa'ilkaa kamuu hadal maadaamuu kitaabku mukhtasar iska yahay a ya haa'imku waa kii aan jid iyo jiha toona lahayn maya kaasi xaquma lahabigi ha kaasi ha xaquma leh ha kaasi xaquma leh mar haddaanu meeluu ku socdoo mucayana jirinoo ama loodhan geela aad baadi doonaysay tuule heblaayo markaasuma tuule heblaayo sax tuule heblaaya qabanaya haddaanay sheekadu sida ahaynoo meel lagu qasriyo aanu ku socon ee uu yahay haddaan halkan ka helo geedkan muuqdo ka helana waan noqonaya dee haddii kalena ilaa badda hadduu igula shubmo waan soconaya ma hadduu iska wareegaalsagaa yahay kaasi ma soo gaabinaya kaasina masaladaasina waxa weeye waxa uu yidhi qofkii ay salaadu kaga tagtay safar ee hadhow raba xadar inuu ku qalleeyo salaaddii safarka kaga tagtay buu isagoo nagaaday raba inuu qalleeyo ma ma wuxuu qallaynaya iyadoo dhammaystiran ma iyadoo gaaban ma qallaynayo iyadoo dhammaystiran haddii markii uu negaa lagu yeeshay oo isagoo sadcaalawa xasuustayna markaa lafteeda waa dhammaystiraya hal maruunbaa salaad la qallaynaya la gaabiyaabaynu nidhi waa markay sadcaal dhexdii kaaga tagto sadcaal dhexdiina lagu qallaynayo ha ee aad ku qallaynayso waa labadaas waa markaasu waa inaad marka quraad gaabinaysaa salaad qalle ah waa inay safar kaaga dhex tagtaa safarna aad ku dhex qallaynaysa oo ku xasuusataa haddii kale salaada la gaabiyaa waa salaad mu-adaada waktigeedii joogo markaa la tukanayo waayahay faslun fii man tajibu calayhi اljumuca kana fasal waxaa u yahay ciddii jumcadu ay ku waajibaysay tajibu اljumuca jumcadii waa waajibtaa calaa kuli muslimin muslim dhammaantii bay ku waajibtaa muslimkaasi oo mukalafin mukalaf ah mukalafku waa baaliq caaqilah waa qof qaangaada miyar qabana mukalaf haddaad maqasho waa baaliqun caaqil waa qof qaangaada miyarna qaba oo dakarin lab weliba mukalafkaasoo lab ah dhadigii maya xurin oo xor ah addoonkii baa ku baxaya muqiimin musaafirkii baa ku baxaya oo qof neg ah bilaa maradin oo xanuun la'aana mariidkii baa ku baxaya shuruuddaa qofka laga helo ayay ku waajibtaa waxa weeye salaaddii jumcadu jumcadu qofkay ku waajibaysaa waa muslin mukalaf ah oo lab ah oo weliba xor ah addoonkii kuma waajibayso oo weliba muqiim ah aan musaafir ahayn musaafirka kuma waajibto oo weliba aan bukin haddaad iska bukto gurigaaga ad iska joogi karta mashaqo ku tahay imaatinku waxbaa lagu kalifi maayo gurigaagaad iska joogi duhur baad iska tukan marka shuruuddaa cidda laga helo ayaa ay ku waajibtaa buu yihi wayucdaru waa loogu cudri wayucdaru waa loo cudri oo waa loo cudur daari fii tarki ljumcati jumcada ka tegitaankeedii iyo waljamaacati jamaacada ka tegitaankeediiba cinda almadari cinda almadar roobka agtiisii waa loogu cudri cinda wujuud almadar marka roob la helo kaasoo masalan yabulu thawb marada qoynaya oo kale haddii la helo hadal ma leh hadal ma leh cudurdaar kasta cinda shaaficiya oo waxa weeye salaada jamaacada a rida jumcadana waa rida ilaa hal cudurdaar mooyaane cinda shaaficiya cudurdaar kasta oo salaada jamaacada ah kaa ridaya inaad jamaacada tagto jumcadana waa kaa ridaya allahuma ilaa dabaysha habeenkii soo dhabata mooyaane waayo waxay ahaen dee jumcadu waa maalin jamaacaadka waxyaabaha ridaa waxaa ka mid ah sidaynu arki doonno dabaysha habeenkii soo dhabanaysa ee kugu soo dhacaysa hadday dabayl darani jirto dee gurigaagaad iska joogi caasifun fi leyl duufaanka habeenkii dhacaya wuu kaa ridayaa jamaacadii waxba subxii qaban maysa iska iyo ceshiiyo gurigaagaad iskaga tugan maqrabkiiyo laakiin dee jumcada ma geli karto jumcadu waa maalin dabaysha maalintiina ma rido jamaacada iyo jumcada ma ridayso lakiin inta kale waa isku cudurdaar marka wuxuu leeyahay qofkii inuu jumcadii iska dhaafo iyo jamaacadiiba inuu iska dhaafo waxaa loogu cudurdaarayaa kow waa roob haddii roob jiro de waa loo cudurdaari iyo walmarad xanuun haddii xanuun jiro uu dhibayo inuu yimaadaa masaajidka waa loo cudurdaari wa tamriid baxnaanin masalan macnaha waa ilaalin baa looga jeeda tamriidka baxnaaninta waxay uga jeedaan waa macnaha waa inaad xifdinayso o ilaalinayso masala man laa mutacida lahu mid aan cid ilaalisa aan lahayn ama dee waa leeyahay cid kaloo ilaalisa e adigaan lagaaga maarmayno mashaqaa ku sugan ka tegistiisa wa tamriid baxnaanintii iyo ilaalintii qofkii bukay jumcadii waad uga baaqanaysaa iyo jamaacadiiba qof bukabaad iska dul joogtaayo marba u yarataa maxaan kuu keenaa adinka mayaa ma kuu yarogeliya muxuu ahaa barkinta xagga ma kugu riixaayo jumcada iyo jamaacada baad uga baaqanaysa waxba lagugu kalifi maayo ha iska sii jiife or soo tuko waxba lagu odhan maayo waxa weeye waad uga baaqanaysaa iyo wa ishraafi alqariibi kii xigaalka ahaa saaxiibkii iyo qofkii kalea isku qiimo lahaydeenna waa la mide inuu u dhowaado wa ishraafi alqariibi kii xigaalka ahaa inuu u dhowaado iyo wa naxwihi wixii la mida naxwihii baa sadiiqa iyo waxba soo gelayaan saaxiibkii wixii la mid ah macalinkaaga wixii la mid a cala almowti geeri inuu ku dhowaado qof agtaada qiimo ku leh ayaa geeri waa qaldhabaya markaana jamac iyo jamaacada baad uga baaqanaysa intii la odhan lahaa intuu jumcada ku maqnaa buu dhintay ama intuu jamaca ku maqnaa bay nafti ka baxday intaba ka baaqo waad la joogaysa halkan dushiisa iskaga tuko marka lagu yaaa qofkii waa sakaraadaya waa baxaadegaya ha ka dhaqaaqe la joog jamaca iyo jamaacada baad uga baaqanaysa waayahay iyo walkhawfi cabsi uu qofkii u cabsanayo calaa nafsihi naftiisu uu cabsanaya aw maalihi ama xoolihiisu u cabsanaya haba yaraatee ilama ayaadeen xitaa timistu hadday kaa gubanayso waad uga baaqanaysaa cuntada oo shaygu haba yara dhergaa kaasii gubanaya marka horena ogaanugumaad beegin inaad jumcada iyo jamaacada ku rido ee dee darale ugu beegantahay aw cirdihi ama sharaftiisaa meel lagaga dhacaya oo wuxuu ka baqayaa waxa weeye hadduu iminka ama inantii hadday jamaca qabato ama inankaba qabto ciddii meelaha dhexe waxa laga helo ama ciddii uu inuu ilaaliyaa waajib ku ahaydba iyuu u baqaya dumarka iyaba usii baqaya iyo wixii la mid ah kullu haadaa waa isku mid haddaad naftaada u baqayso xitaa midku xidhayana ha noqotee oo lagugu yidhi meelahan ama xitaa wax xitaa jida haddii lagugu leeyaho qisaas baa lagugu leeyahy lakin waxaad rajaynaysaa inay dhici doonto haddaad maalin iyo laba ka baaqato cadhadu qofkeena ka jabi doonto waad iska saamaxna qofka naga daa xaq baad u yeelanaysaa masalan inaad arrintii ka dib dhici karto laakiin haddaad dulmi kale wado lagaa yeeli maayo adoo dulmi wada inaad maanta dadka u dhuumato wlkhawfi calaa nafsihi naftiisibuu u baqaya aw maalihibuu u baqaya xoolahu isleeyahy armaa dukaanka lagaasii jabsadaa aw cirdihi sharaftiisu u baqaya oo qofkii wuxuu isleeyahay armaa sharaftaada meel lagaga dhacaa oo wax lagu yeelaa ama wax kale ku soo gaadhaa xaaladda noocaasiya waxay noqonaysaa jumcadii iyo jamaacadiiba waa lagaa baajinaya waad ka dhaafi gurigaagaad ku tukan wa mudaafacati اlxadai xadakii kii markaa celinayey maca sacati اlwakti iyadoo waktiga waasacnimadkeediina lala qabo qodobkaa wuxuu ku xidhay waktiga waasacnimadkeeda kii hore kuma xidhay wuxuu yidhi haddii kaadidii ama saxaradii ku dhibayso aad celinayso haddii waktigu waasac yahayna waxa weeye dee cudurdaar bay kuu noqon oo waxay noqonaysaa dee inaad hawlahaaga intaad iska gudato ila khushuucdii iyo wixii bay kaa tegsiinayaane dee hadha waad iska tukato si fiican isaga tukato hadduuse maca dayiq ilwakti tahay oo waktiga cidhiidri yahay inay mashaqa kaa soo gaadhayso mooyaane markaa cudurdaar kuu noqon mayso haddayse markaa lafteeda mashaqa kaa soo gaadhayso noocii bannayn jiray tayamumka oo kale mashaqadii tayamumka bannayn jirtay ama inay kaaba siibataa baad ka baqaysaa aw sabqi axadihima midkood inuu sikadiisa aba kaaga kaadiduba kaa soo qabataad ka baqi markaana cudurdaar bay noqonaysaa weligiba waqtigu cidhiidri ha noqdo cudurdaar bay noqonaysaa waayo ilaahay nafna wax markaa mashaqa ah kuma kalifayo marka wuxuu leeyahay jamac iyo jamaacadiiba waad uga hadhaysaa haddii mar waktiga waasac yahay oo dee hadhow baad iska tukanaysaa ay leedahay haddii kuwaasi ku dhibayaan kaadidii baa ku gubayso masal ar jamacina kan ka gaa waxbana ka gaari mayna xagga suuligaan u leexanaya waxba dhibaato kuma jirto laa cayba caleyk dhib ma jiro iskaga baxeen haddii doonaya laakiin haddii waktiga cidhiiriyo laguyaada hadda inta hadhibo intaa imika salaada la tukanaya wakti kale kuma hadhin waxaad eegaysaa ma xamili karaysaa khushuuc kasta ha kaa tagto marba aad shakisnaatida ma xamili karaysaa mise xamili kari mayse haddaa taga waa xamili karaya jamaca gal tashwiish kasta ha iskaga kaa mushawish kasta ha iska noqotidi oo ha iskaga kaa furnaadee oo mushawishulfikri baa kugu fulan wax maskaxdaadi iyo fikirkaagii mashquulina khushuucdaadu ma ma hagaagsana yilkadeed ee tuko haddaad se ka baqayso inay mashaqadu ka sii darnaato oo ama aad hawshiba celin kari weydo markaad waxoogaa imanka salaaddii laba saddex ragcadood marayso wax kaa sii noqdaan ama aad waxa weeye arkaysa in waxoogaa mashaqo ay kugu tahay arma keliyo igu xanuunaa yara xanuun baan leehay arma waxaan igu kaa wax baad ka warwarsantahay ha u baydhine hawlahaaga iska soo gudo si nafisle isaga soo gal hadhow waktiguba ha baxee waayo waktigu waa shardiga qura ugu adag shuruudda salaada waktigu waa kaugu daran dahaarada waktiga badan baa laysaga kaa saamixi maryaha iyo waxyaaba satru cawra isagu waa kaugu adag isaga marnaba lagaa yeeli maayo waktigii aad arkayso inaad saarto mashaqo iyo dhibka aynu arkayno mooy cidna kaa yeeli mayso waktigu waa halka ugu adag oo wakti sidaad u fasaxdaa xitaa adigoo faaqidu dahuurayn aan weyse iyo xalee biyo iyo ciito on aan haysan baa tukanan waktigaa la ilaalina waktigu waa ahlis waktigii salaada inaad iska tuurtaa wax dhicaya maaha wa shidat ljuuc wa shidat aljuuc gaajada darnaanteediina jamacii waa looga hadhaya hadii gaajo darani ku hayso dee hawshayday leedahay iyo wa shidat alcaash iyo haraadka darnaantiisii meeshiina cuntaa taallo oo lasoo dhigay ama lasoo dhigaya in yar ka hadhay laxda laxda baa lagu leeyahy waa wax yar baa hadhay moogta adna waa diyaarsantao gaajaasaa ka kuu shidaysa waxba jamacanaha qaban oo naga keena dhe waxaa meesha sheegaysaa ya wa shidat alxari kulaylka darnaantiisii isagana waa looga hadri karaa oo cudurdaar buu noqon iyo walbardi waxa weeye qabowga darnaantiisii ma kala laha jumco iyo jamaaco jumcadii harka galay ahayd waa looga hadri karaa dii qabowgu aad u daran yaho meesha barbasa uga dhacaya dee iskaga hadh jumcadeeda mooyaane wa shidat ariixi bileyl cudurdaarkii qura aynu lahayn waxaa la gaara jamaacada oo jumcada ma galo waa kaa qura inta kale cinda almadhab way saman yihin wa shidat ariix dabaysha darnaanteedii oo bileyli habeenkii ah dee jumca habeen ahay ma jirto laakiin inta kale cudurdaar jumca jamaacada lagu rido jumcadana waa ridaysa waaya iyo wa shidat alwaxal dhiiriga ama dhiiqada darnaanteediina jumca iyo jamaacadaba waa ridaysaa haddii dhiiriga darnaado oo aad ka baqayso ama inzilaaq inaad ku siibato ama aad ka baqayso talwiith inay maryaha kaa qaribto labadaa jeerba waad ka hadhaysaa laakiin bishardi meelaha ay talwiidka kaaga samaynaysaa waa inaanay intan cagahe hoose ahayn oo khufaynka iyo intan kabaha iyo intan waynaanay ahayn waa inay xaggan sare noqoto iyo meelaha dhexe hadday intan hoose kaaga duulayso ma noqonayso cudurdaarkuu noqon mayso waa inaad tagtaa marka waxa weeye jamca laakiin hadday kugu duulduulayso maryaaba mar dhow ninkaagii dhammaaba aad soo noqonayso adigoo aad mooddo inaad god soo qoday walwar maxaa ku helay dee ha qabanina iska dah tan dhiirigaba ama marba aad arkayso odayga xambaaroonaya ku dhex dhacaya dee ha ku dhex dhicina iskaga joog maxaa dhiiriga kugu dhex marinaya wa safari rufqa rufqada iyo jamaacada waa safarkii aa wada socoteen mogta sadcaalidiisii maxay odhan jireen wa safaru rufqatin tarxal macnaha safarkii rufqadii safarka oo guuraysa hadday iyaduna jirtana oo adigana hadhow ay mashaqo kugu noqonayso ka hadhitaankeedu markaana jumcada waad uga baaqanaysaa safar baa aada la socotay safarka hadday guurayaan marka haddaad jumcadii sugto jumcadii hal saac iyo waxbaa ka hadhay tusaale ahaan waa iska tusaale une dabadeedna halkaad iska lahayd iska suguun baa qoladii ku tii annagu haddaan dhaqaaqayna hadda araader ma ka daysa anaan iska sii tukadaya may annagu waad tegayna adugu dee keligaa iska soo soco keliga ma socon karaye taasi waa mashaqiyo dhibe safar waa si wada yeele soomaalidu waa tii tidhi le safar waa si wada yeele dina marya aan israacanay weeye hadda markaasoo kale waa la israacaya waad ka tegaysaa jumcadii meelaha kaa dhexaad qasri iyo duhur iyo waxuun kusii tukan waad iskaga tegi waad ka tegaysaa wasaa wa safari rufqa waa halkanuuna leeyahy rufqadii oo sadcaalaysa safarkii rufqada kooxdii aa wada socoteen ayaa kaa tegaysa markaana waxay noqonaysaa inaad waxa weeye aad iskaga tagto faslun fii shuruudi اljumuca fasal waxa uu yahay shuruudda jumcadu ay ku waajibayso shuruudda loo eegayo jumcada wa shuruudu اljumca jumcada shuruuddeedu an takuuna kuluhaa fii waqti الظuhri horta waa inay tahay dhammaanteed salaadaasi mid dhacaysa waktiga duhurka waayo iyada qalle ma galo iyadoo jumco ah bedelkeeda aqaluhu gala hadday jumca kaa tagto duhur baa la tukadaa laakiin lagaa yeeli maayo salaad duhur iyada iyo wax ka mida toona inay dhacaan in yarna ha noqote inay waktiga ka baxaan marka kow an takuuna waa inay tahay kulluhaa dhammaanteed waaqicatun fii waqti duhri waktigii duhurka dhexdiisa mid dhacaysa waa inaan daqiiqadii dibadda u bixin salaadaha kale waa la yeelaa inina inay daakhiluwakti noqoto fii bacdi alaxyaan haddii tani keensato oo dee aanad sidaada ugu qastiin waxa weeye inta kalena debadda u baxdo waa lagaa yeelaya lakiin jumcada lagaa yeeli maayo jumcada haddii wax ka mida debadda u baxaan duhur baa loo bedelaya waa duhur wey jumco ma marka wuxuuna khilaafayaa oo kale oo muujinaya madhabkii xanaabilada iyo odhan jiray waktiga duhurka ka hor bay soo geli kartaa jumcadu taana way diidayaan waxay leeyihin jumcadu waa waktigii duhurka in yar inay ka baxdana lama ogola waa shardi shardiga labaad wa an tuqaama waa in la oogo fii nafsi اlbeled bimacnaa fii khudati nafsi اlbeled beledkan laftiisa buu yidhi macnaha wuxuu uga jeedaa beledka inta uu ku fadhiyo khidada iyo khudada uu markaa ku fadhiyo beledku waa inay tahay oo waxay yidhaahdaa madhabka shaaficiyadu ama maala fii khilaali abniyatin meel dhisan khilaalkeedii dhexdeeda waa inay tahay macnaha waxay uga jeedaan waxay yidhahdaan shaaficiyada hal mar oo qura ayay meel bannaan ku tukataa mar labaad kuma tukato madhabu shaaficiya waxay qabaan salaada jumcada in laga oogo meel dhismo ah meel dhismaa hadda ugama jeedo aan hadalka iyo isku kaa dabarogin meesha lagu tukanayaa dhismaha ugama jeedo taa ugama jeedo ha u fahmi waxaan uga jeedaa beled dhisan dhexdii waa inay ka dhacdo haddaad doonayso meeshaad ku tukanaysaa bannaanba ha noqoto meel dhisma leh waayo dee degaan baa la rabaa meel dhisma leh waa inay dhexdeed ka dhacdaa hadday doonto salaada meesha lagu tukanayaa bannaan baa ha noqoto hal mar bay dhici kartaaba yaa meel gawaana oo cidlo ah inay ka dhacdo cinda shaaficiya waa hal maroo qura markaasi waxa weeyaan baya marka dhismihii wada dumo balaayadii doonaysa ha dumisay meeshii magaalada ahaan jirtayba gawaan bay noqota gawaanka haddii la isugu yimaado waa lagu tukanaya waayo waa bartii la deganaayo bele kale u baxday laakiin suuragal ma aha cinda shaaficiya meel bannaana oo waxa weeyaan kaynta cidladaa iska ah in la yahado jumca laga oga aan degaan baahayn ama miyi gudaheed ha noqoto ama meel kale ma suuragalaha meeshu waa inay degaan rasmiya too magaalata ama tuulata markaasaa uu ku leeyahay wa an tuqaama fii nafsi lbeled beledka naftiisa waa in laga ogaa siduu ku leeyahy waa sidaa meeshu waa inay tahay degaankii ee waa inaanad odhanin iyadoo tuuladii tan tahay war banka waa inoo banka hebel baynu berinta ku jumcaysanayna ma suuragalaha banku ma magaala waa cidle ma dhacayso waa inay tahay dhismahan magaalada dhexdeeda waa inay tahay meeshu ama ha dhisnaata ad ku tukanaysa ama ha banaanaatee waa inay nafsulbele tahay ee meel ka baxsan waa inaad ula kicin oo aanad odhanin war baabuurta inoo soo istaara ka intaasaynu ku tukanayna ma suuragala wa an tuqaama fii nafsi lbeled beledka laftiisa gudaheeda waa in laga ogaa wa an laa tuqaama qablahaa jumcatun fii tilka lbeled jumco kale waa inaan laga oogin beledkaa isagaa wa an laa tuqaama waa inaan la tukanin oon la oogin qablahaa iyada horteed jumcatun wax jumco ah waa inaan la oogin fii tilka albeled beledkaa isaga ah beledkaa isaga ah waa inaan jumco labaad laga oogin oo jumco kale laga oogin ahlulcilmigu waxay yidhaahdaan siiba culimaa lmadhab ashaaficiya saddex jeeroo qura ayaanu ogol lahay laba jamacoo jumce haddii kale ma suuragala saddex jeeroo qura haddii kale jamac labaadoo jumca ma jiri karo waa in jumcuhu hal mid noqdaa waayo sabankii nebiga sala allahu aleyh wasalam jumco labaad ma jirin masaajidka nebiguunbu ah masaajidada kale laguma tukan jiro sabankii saxaabadana ma jirin beled ka mida buldaanta muslimiinta ama magaalo oo lagu tukan jiray laba jumco xitaa waktigii taabiciinta ma jirin ba taabicigii lo odhan jiray cadaa ibnu abi rabax iyo xanafiyadana qiil bay u tiiriyaan weliba iyagana madhabkoodu ay si kale u awileen ma jiri jirin wax la yaqaanay maahayn laakiin waa wax mar dambe soo dariyey sidaa aawadeed ayaa subkii ilaa afar kitaab uu masalada ka qoray waxaana uu sheegay maqaasida laga leeyahay ee baabkan laga rabo jumcada waxaa loo oogayaa saddex qodob waa inay ku dhawowdaa buu yidhi waxaa loo midaynayaa ummadda oo hal meel la isugu keenaya saddex qodob baa la doonaya ila waa ciide jumcadu waa ciid marka inay duhur kaaga ekaato oo masaajid kastoo lagu tukado jumco laga ogaa wax la yaqaanay oo salaf le maaha marka wuxuu ku leeyahay kow marka koowaad waxaa la rabaa idhaaru shicaar shicaarkaa la muujinayaa horta shicaarkii muslimiinta ile waa astaan diinado waa ciide waa in ciiddi muuqataa laba mawcida waano dadkii in meel laga wacyigeliyaabaa la doonaya la jeheeyo oo halkan waxa weeyaan laga wacyigeliyo ummaddii ile masaajidka waa goobtii looga talinaya ummaddii meel khayr iyo wanaag lagu jeheeyo qodobka saddexaad ee ugu dambeeya laga leeyahay bu jumca in la isugu keeno dadkaba meel waa ta'liifu lquluub bacdum libacdi quluubtooda qaybba qaybta kale in loo dumaa la doonaya waayo masaajid magaaladii waa kala xaafado masaajidkaas qayb baa ku tukata kaa kale qayb baa ku tukata kaa kale qayb baa ku tukata maalintaa in laysu keenaa la doonaya waar hebelo xaafadee ku jirta intaa lays wada waraysto ummadda quluubteeda laysu soo dumo oo halkaa meel laga jiheeyo laakiin in nin kastaaba intiisa yar hor fadhiisto macnaha suuragal ma aha arrin la yaqaanay maaha markaa shaaficiyadu waxay yidhahdaan afar saddex jeer baanu ogon lahay in jumcadu jamaacaad kala yeeshaan haddii kale ma jirto waa jumcadaa qura kow markay adkaato ijtimaacum fii mawdicin waaxid idaa casura ijtimaacuhum fii mawdicin waaxid hadday adkaato hal meel inay isugu yimaadaan ummaddii waa badatay khalqi weeye ummad meel iyo laba iyo saddex toona jamcinayso maaha waa khalqi ilaahay markaa waanu yeelaynaa bayaan waa sax taa hadalka keeni mayno shardigan dhigi mayno shardigan waa laga guuraya markaa ama ha kala horeeyan ama ha kala dambeeyan mar haddaanay meel isugu iman karayn ummaddii ballaadhatay taa waa yeelaynaa bayaan waa qodob waxayaan qodobka labaad waa khawfu lfitna bayna fi'atayn haddii laga cabsanayo in fitna ka dhex dhacdo laba qolo ama reero isyaro laaye iyo waxbaa kala yara ciidan waxaa kala yaro guranayo oo isdiidan yihiin hal masaajid in la ysugu keeno in fitnaba ka dhacdaad ka baqaysa daantaasina daanteeda ha ku tukato daantaa kalena daanteeda ha ku tukato markaana waa yeelaynaabaya ama waa wadaaddo oo waa kala guruubyooo ma guruubka iyagaa meel la ysugu wada geynayaa bay leeyihin oo masaajidkaa kale waa laga yaabaa inay iswaalaan oo madaxa taagaan oo meesha fitna ka timaado kaayagaa lagu ogaya me kaayagaa lagu ogaya markaasoo kale haddii fidmo laba daa'ifo meesha ka imanayso waar yaadhaheen suufiyada iyo salafiyiinta ha isu geynina waa la odhan karaa waar kala daaya waar foodda dadka ha isu gelinina taana waa la yeelayaa waa la yeelayaa oo fitnaa laga baqayaa ummaddii markaa hal meel haddii la isugu keeno khayrkii aynu rajaynaynay shar inuu bedelaa baynu ka baqaynaa markaana waan yeelaynaabaya laakiin bishardi waa in qolo kasta afartankii ay shardinayeen iyo wax ka badan yihiin waa yeelaynaabaya markaa labadaa jumco markaana waa aqbali karaynaa marka saddexaad ee aanu aqbali karaynaa waa maraynaan inagu dee fahmiba karaynoo iska fogbo waxay ku leeyihin waa marka magaalada adraafteedu kala fogaato inagoo kale maaha moogta burcadeennan xitaa ma aha aynu ognahay labaatanka kilomitr ee isku weerka ayaa ka badan inay ku fadhido ma suuragala waxay ku leeyihiin ka subaxii soo baxa waa inaanu ka soo gaadhay ka subaxii ka soo baxa halkee baanu ka soo gaadhay waa meel de kheyr alcaadiya moogta waxay ku leeyihiin waxaanu kalo haddii magaaladii aada u ballaarato ilaa xad qofka masalan koonaheeda ka soo lugeeya bacda salaati subax markuu soo baxa aanu soo gaadhin gelin dhanbaaba aanu ku iman karayn ka noocaasi ana waa yeelaynaabaya magaaladu way iska ballaaratay marka la waa caasimadoo waa ilaa iyo dhul aan la garan karayn oo qofkii dee ma iman karayo mashaqaa ku sugan la yahdo taana waa yeelaynaa bay yahay saddexdaa jeer baanu ogol lahay bay yahdeen in jamacya la kala sameeya haddii kale maadaama ay sabankii nebiga iyo sabankii saxaabada sabankii taabici intaba lagu yaqaanay beledkii toban masaajid haddii lagaga tukado midh qura jumcada laga oogi jiray sidiisi aan ahan yeeli mayna bay leeyihin intay kuu sheegayaan waa intaa waayahay wa an tusallaa waa in lagu tukadaa salaada jamaacatan jamaaco ila infiraadkumaba ansaxde iyadu jamaaco waa in ilowba ilow lagu tukadaa oo calaa aqali alaxwaal waa inaad ragcad ka soo gaadhaa wax kale xitaa haddaanad ku tukanin waa inaad ragcad ka soo gaadhaa haddaad ragcad wax ka yar ka soo gaadho oo rukuucda dabadeed soo gaadho duhur baad tukanaysaa markaa salaaddii waa in jamaaco lagu tukadaa oo marka hore la bilaabayana jamaaca lagu bilaabi haddaabay kaa kala horaysana jamaacada waa inaad ka soo gaadhaa ragcad waay wa an yakuunuu waa inay yihiin arbaciina afartan waa inay yihiin dakaran lab oo mukalafan mukalaf ah waa afartan lab horto caruurtana lab ahaan loo tirin maaye weliba mukalafana baaliq caaqil ah kii waa laa iyo atirsanin caruurta iyo xoran oo weliba xor ah waa kuwii ay ku waajibaysa moogta mustawdinan oo weliba degaana mustawdinan bedela aliqaama halkii muqiim markii horeyna soo yidhi maanta mustawdin buu inoogu bedelay waayo cidday ku waajibaysaana waa cid oo qofka muqiimkaa way ku waajibaysaa in jumcada yimaado cidday ku gudaysaana waa cid kale oo iminka halkani waa muqiim iqaamatun daa'ima waa muqiim iyo waziyaada oo muqiim marka hore waxay u yaqaanaan qofkaasi meeshaa waa degan yaho waa degaan ama waa neg yahay waxay u fahmayaan hadduu qofku afar maalmood oo maalintuu meesha soo galay iyo maalintuu ka baxaya aanay ku jirin uu damco inuu ku negaado muqiim bay ka cabiraan hataa tahay bil baan joogayaa bishaa musaafir kaa dhigi maayaana muqiim baa tahay bay kuleen waa muqiimun fii shahri wey bil buu joogaa laakiin mustawdinku isagu waa gaar waa qofka degaanka rasmiga ah waxa qure uu uga guuri karaa meesha ay dan tahay meel heblaayaan soo booqanaya waa yara xanuunsanaya meel baan caafimaad u tegaya waa qof waxa weeyaan waa yara caana doonanaya waa iska umuuro kale waa xaajaad kale laakiin waa degaankiisii mustawdin buu markaa ka dhigay afartanku afartanku wayna yihiin markaa mustawdinan mid degaan ah oo laa yadcanu aan guuraynin shitaa'an jiilaal iyo walaa shayfan xagaatoona ilaa lixaajati danoo keensata mooyaane danaha aynu sheegayna ziyaaraad iyo wixii la mid ah danoo keensata mooyaane waa inuu degaan yahay waxaan anugu garanayaa imanka wakhtiyada qaarkood aanu meelaha qaar joognay iyada oo dadka la tiriyo siddeetanaadkii iyo bilowgiisii waxaan garanayaa iyadoo dadka la tiriyo siddeetankii iyo qoobi sideetanki meelaha qaar iyadoo dadka la tiriyo aan garanayaayo waxa weeyaan maantaba xitaa qofka la weydiiye la garan waalaya xagaad ka timi adigu inayaa maxaad ahayd ma degaankaa tahay mise sadcaal baa tahay mise maalmahanaad noo timi ya oo macnaha maxay tirinayaan afartankii mustawdinka ahaa baa la tirinaya dabadeedna maantaba waxaa laga yaaba mar dhow baad arkaysaa war imise aynu haynaa saddex iyo soddon ha toddoba inoo hadhay waa la tirinayaa moogta lama taaban karo ilaa hortu lamana adimayo ilaa hortu bal la helo intii oo dhammaystiran tole maxay noqonaysaa markaasaa khadiibku soo gelaya hadda wey hadda wey waa timi jamci afartankaa la tirinayaa moogta marka afartan shuruudaale bay rabaan afartan shuruudaale ayay doonayaan marka runtii masaladu dee waa masale madaahibtu aada isugu maandhaafeen ilaa afar iyo toban qowl oo macruuf ah ayay ka leeyihiin oo isugu qabteen afar iyo toban madhab bay ugu kala dhaqaaqeen tirada loo baahan yahay min xaysu daliilna waxaa ugu fiican qolada jamacun shardiday ee tidhi war meesha jamac degaanay hadduu iska joogo meeshaasi waa meel degaana haday doonaysaa saddexba ha noqotee war waxa weeye meeshii degaan jooga way iskaga filanta lakiin cinda almadhab waa sidan afar iyo tobanka qowl madhabku koodii waa kan iyaga koodii waa kan lana yaabi mayno ahlulcilmiga nin kastaaba ijtihaadkiisa iyo dadaalkiisa xaqa u dadaalun buu islahaa ninba dacal buu ka eega waxba markaa ku bushin mayno oo masalada maxay afar iyo tobanka qowl ugu kala kaceen wax waaweynba kuma dhex jiraane odhan mayne waxa weeye ahlulcilmigu mar kasta tixgelintooda iyo qadarinteedu inagu leeyihin wa an yataqadamaha waana inay ka hormaraan khudataani laba khudbadood waa inay ka hormaraan waa inay ka hormaraan laba khudbadood oo labada khudbadoodna waa shardi haddii salaadii khudbada loo yeeli waa ama mid qura loo yeelo taasi salaad maa taasi salaad maa waa inay ka hormaraan laba khudbadood cinda shaaficiya waa sidaa laba khudbadood waa shardi waaya faslun fii arkaani alkhudbatayn bal haddaba khudbataynka laftooda arkaantooda wa furuud lkhudbatayni furuudda khudbataynka iyo arkaantoodu khamsatun waa shan alwal xamdu lilaahi fiihima bimacnaa mahadinta alle la mahadinayo iyaga dhexdooda xamdullaahi waa mahadinta la mahadinayo fiihimaa iyada gudahooda waa in ilaahay la mahadiya waa in xamdala ku jirtaa waa in alle la mahadinaya athaani asalaatu cala nabiy sala allahu alayh wasalam fiihima labadaba waa in nabiga lagu sallaya sala allahu aleyh wasalam athaalis alwasiyatu bitaqwa fiihima ilaahay cabsidiisa waa in laysu dardaarmaa macnaa lafdiga wasiye in la adeegsadaa shardi maaha laakiin waa inuun wax ilaahay cabsidiisa haddii la doono ama ilaahay adeec adeecu la adeecu rasul waa in wax markaa wasiyo tilmaamaya meeshii lagula yimaadaa oo khudbadii koobsanaysa alraabic qiraa'atu aayatin fi luulaa aw fi thaaniya khudbadda labaad ama ta hore ilowba ilan wayn aayadi ku jirtaa wayna aayad shamlinaysaa haba gaabnaatee waynay aayad shamlinaysaa laakiin waa inay tahay bay yidhahdaan mufhama mid la fahmayo ama mufhima mid qofka wax fahansiinaysa waa inay tahay oo haddii aanay waxba ku fahansiinaynin waxa weeye dee lama aayaddaasi kuguma filla uma nadara haddaad tidhaahid dee muxuu eega ana aayaddu meel bay ku xidhnayd lagaa dhegaysan maayo inaad tahay waa aayad uma nadar cidna kaa dhegaysan mayso taasi aayad maaha lagaa yeeli maayo aayad dadka wuxu sheegaysa waa inay tahay waa aayad aayadani shaki male aayadnimadeeda lama dafiri karo laakiin halkan macna kuu samayn mayso macna kuma samaynayso marka lagaa yeeli maayo aayad qofka wax kasisiinaysa oo wax u sheegaysa waa inay tahay oo qofkii wax fahansiinaysa wax u diraysa waa inay aayaddu tahay marka aayad noocaasana waa inay khudbadu shamlinaysa alkhamis adducaau lilmuminiin muminiinta waa in loo duceeyaa walow raximakum ullah buu yii hadday doonto allah haydii naxariistana ha noqotee walow raximakum ullah kelmadaana ha noqotee raximakum ullah waa inay kolliba duca meesha ku jirtaa fi aaniyati ta labaad waa in duca ku jirtaa waayahay wa shuruuduhumaa labada khudbadood shardigooda iyo shuruuddooduna waa ismaacuhumaa arbaciin waa in la maqashiiya afartan afartankii salaada u shardiga ahayd jumce waa inay maqlayaan waa in la maqashiiyaa waa ina codku gaadhaa waalmuwaalaatu baynahumaa labada khudbadoodna waa in la xidhiidhiyaa maxnaha khudbado dee intaa yaree fadhiga ahay udhexeeyo isku dhow ama wax la mid ahi waa inay tahay haddii la doono in yar intaad ka soo degtay ama qof la yaro hadashay dibba u fuulo waa inay wax xidhiidhsan tahay laakiin waxaad iska iska kala kabgo'day oo iska kala tagtay waa inaanay ahayn wa baynahumaa labada khudbadoodna waa in la xidhiidhiyo iyo wa bayna salaati iyo salaadana sidaas si leeg markay khudbaduu dhammaadaanna salaadana waa in lala xidhiidhiya waa shardi laakiin haddaa intaad khudbadaa dhammayso tidhaahid aan wax iska urursanno ama dadka wax usoo ururiya ama sidan yaala marna baynu iska tukan taasi suuragal maa marna baa la tukanaya suuragal maaya dadka tuji marka khudbaduu dhammaadaan waa in salaadu markiiba raacdaa lakin waa inaan sheeko kale la iska gelin ama la yahada ma isaga yaro qadayna aan tukanne dee ma suuragal baa ma suuragala ma suuragala wطahaaraة اxadaث alashqar wاlakbar waa in waxa weeye uu qofkii ka daahir yahay qofkaan khudbada akrinayaa oo shuruudooda labada khudbadood waxa ka mid a inuu ka daahir yahay xadaثu اlashqar wاlakbar xadaska yar iyo ka weyn waayo xukum salaadeed bay leedahay marka waa inaad ilaalisaa xadas waa inaad qabin oo aanad odhanin ummadda anigoo weysadu iga jabanta aan u khudbadaynaya ma sax ma lagaa yeeli maayo lagaa yeeli maayo wahaaraة najaasa nijaasadiina waa inuu ka daahir yahay shuruuddeedii waxaa ka mid inu nijaaso ka daahir yahay fi thawbi maryaha marada iyo walbadani jirhka iyo walmakaani makaanka iyo walqiyaamu baa shardi ah inuu istaago in qadara waa hadduu awoodayo haddii kale fadhiga waa ku hodbadayn karaa lakiin hadduu awoodayo waa inuu kacaa haddaan awoodi karan dhibba jiro wa satru lcawra cawradiina waa inuu qariyaa oo lama ogola iyadoo masalan cawradii ay muuqato inuu khudbadeeyo ee shuruudday ka mid tahay inuu cawrada qariyo waljuluusu bayna alkhudbatayn ay wa min shuruudihima shuruuddoodii waxaa kaloo ka mid a aljuluus bayna alkhudbatayn labada khudbadood dhexdooda in la fadhiistaa iyana waa shardi biqadri dumaaniina intii dumaaniinada iyo xasiloonida salaada qadarkeedii in laeg in la fadhiistaa iyo intay intaas ugu yar tahay haddii wax in yaroo kale raacdo dhib ma lahae maala waa in la fadhiistaa waa in labada khudbadood kala go-an yihin ee inaad maala adoo iska taagan tidhaahid intahaa khudbat اlأulaa in sha allahu tacaala halkaasay ku dhammaatay insha allahu tacala khudbadii koobaad dabeedna yarintaada aamusnaato in alxamda lilah taasi sax maaha sax maaha fadhiiso waa inaad fadhiisataa oo qowlha ku kala saarina ficil ku kala saartaa dhab u fadhiisataa wa an takuuna bilcarabiya khudbaddu waa inay carabi tahay oo cinda almadhab mar haddii cid garanaysaa joogto waxa weeye waa in ilowba ilow carabi lagu akriyaa khudbadda khudbaddii waa inay carabi noqotaa waaya haddii dee cidiba aanay garanaynin waxa weeye sida saxda ah luqadoodaa loogu khudbadayn laakiin haddii kale waa in cidi carabida ujeedsa cinda almadhab waa nooca waxba iminka tarjiixeeda iyo badeeda hadda sii gudageli maayo wa bacda azawaal marka bacda zawaalna khudbaddu waa inay tahay oo khudbadda waktigii duhurkan kasii horaysiinaya suuragal maaha inay tahay koob iyo tobankaan idiin khudbadaynaya hadhow waktiga salaada waa ilaalinaya laakiin waktiga ka hor baan idiinsii yaraa khudbadaynaya lama yeelayo waktigii salaadu joogtay baa khudbaddu bilaabmaysa wa bacda zawaal macnaha shuruudda labada khudbadood waxaa ka mid ah bacda zawaal inay dhacdo labada khudbadoodba markaa shuruuddoodiina halkaasi buu ku gabagabeeyey marka insha allahu tacaala inaga lafteennu waxba kale sii faahfaahin mayna maadaama kitaabka aynu kaga saarayno halkeedaasi baynu kaga gudbi faslun fi tajhiizi اlmeyit kii dhintay ee meydka ahaa diyaarintiisii tajhiizu lmeyit meydka diyaarintiisu wa huwa tajhiiskaasi usluhu maydhiisa weeye wa takfiinuhu kafnidiisa weeye waasalaatu calayhi ku tukashadiisa markaa lagu dul tukanayo wey wa dafnuhu aasidiisa wey fardu kifaayati intaasiba waa fardukifaaya tajhiizu lmeyit meydka diyaarintiisa wa huwa tajhiisku usluhu وتكفينه والصلاaة عليه ودفنه فرض كفاaية wadaadw intaasiba waa فرض الكفاaية oo ilowba ilow maydkii in cid maydha la helo iyo cid kafanta iyo cid ku tukata iyo cid aastaa waa waajib umada saaran waa waajiب umada saaran maسaلا maydhiisa iyo salaadiisa labadaa markaynu kafanta ka reebno iyo aasida maydhiisa iyo kafantiisa cinda shaaficiya dadku afar buu ugu kala baxaa yaa la maydhayaa laguse tukanaya marka la yidhaahdo afar bay ugu kala baxaya qolo lamana maydho lagumana tukado waa shahiid اlmacraka mid laa yuqasal walaa yusalla calayh lamana maydho lagumana tukado waa shahiid اlmacraka waa shahiidkii ku dhintay dagaalka gaalada macrakada goobtii ku dhintay ka noocaasiya lamana maydho lagumana tukado qolada labaad laguma tukado balse waa la maydhaa laguma tukado cinda almadhab wey balse waa la maydhaa waa gaalada inagoo aan kala qaadin maxarbibaa madimibaa nooc muu yahay mucaahadba noocu doonaba ha noqdo man lahu amaan iyo waman laa amaana lahu intaba waa la maydhaa gaalada waa la maydhaa laguma se tukado shiqdiga yar dhiciska yar ee aan dhawaaq iyo waxa weeyaan dhaqdhaqaaq yeelanna isna waa sidaasi leeg waa la maydhaa cinda almadhab laguma se tukado labadaana waxay yidhaahdaan maydho ha ku tukan qolo kale waxay yidhaahdaan waa lagu tukadaa lamase maydho waa cagsiga waa lagu tukadaa lamase maydho balse kuwa ay leeyihiin lamase maydho waa loo gegebeeyaa moogta oo waa qofkii jidhkiisu masalan aanu maydh xamilayn sida kii gubtay iyo wixii la mid ah inta loo gegebeeyo yaa lagu tukadaa waxaa mida la mida ninkii ama gabadhii cinda alajaanib ku ag dhimatay ninkii masalan dumar ajaaniba dhexdood ku dhex dhintay ama dumarkii gabadhii ajnabiga ahayd ee rag ajaaniba ku dhex dhimatay lama maydho waa loo gagabeeyaa intaad gacmaha wax gashato ayaad u gagabayn dabeedna waa lagu tukadaa qoladaa waxay yidhaahdeen waa lagu tukadaaye lama maydho maydhooda badooda lama galo saddexdaa qolo markaynu ka nimaadno inta kale ummadda soo hadhay waana la maydhaa waana lagu tukadaa inta kale ummadda soo hadhay waana la maydhaa waana lagu tukadaa waayahay amaa kafnidda iyo aasitaanka iyada wixii muxtaram oo dhan baa iska leh wixii muxtaram oo dhan markay muxtaram leenahay waxaynu ka reebaynaa gaalkii aan muxtaramka ahayn sida kii xarbiga ahaa iyo masalan murtadkii diinka bixihii iyo kuwa la midka ah mooyaane ummadda inta kale in la aaso lana kanfo bay leedahay ka gudubdhe haddaba wadaado wuxuu yidhi waaqalu quslihi maydhiisa inta ugu yari waa tacmiimu badanihi jidhkiisa in biyaha la gaadhsiiyo waa tacmiimu badanihi jidhkiisa in lagu camimo shacran iyo wabasharan timo iyo jidhba bilmaa'il khaalisi biyo khaalisa waa in la wada gaadhsiiyo bacda isaalati najaasa nijaasada intii la suuliyey dabadeed haddii nijaasa ku taallay waxa weeyaan in marka laga zuuliye laga maydho dabadeed waa in hal mar biyaha jidhka la wada gaadhsiiya intaasibaa ku filan intaasibaa ku filan markan la maydhayana waayo maydhiisa asal waxaa waa nadaafa maydka waxayaan maydhiisa asal nadaafa u ah marka xitaa niyadeedu waxba waajibi mayso fii asaxi lmadhab madhabka sida asaxa ah niyadu waxba waajibi mayse meesha nadaafadun baa looga jeedaa waa nadiifinuune waad maydhi u laakiin weysada aad u weysaynaysaa niyadu waajibaysaa markay doonaan bay kugu halxidhaalaynayaan waxay ku odhan doonaan waxaad noo sheegtaa maalan waxaanu leenahay maydh aan niyadeedu masalan waajib ahayn ama si kale me udhe waxaad tahdaa maydhi maadaamay waajib tahay waxaad tidhahdaa waxaanu leenahay waajib niyadiisu sunne tahay iyo sunne niyadiisu waajib tahay saasay yidhahdaan mogta halxidhaalaha markay odhanayaan waxay yidhahdaan waxaanu leenahay shay haddaanu shaaficiyada nahay shay waajibah oo niyadiisu sunno tahay iyo shay sunno ah oo niyadiisu waajib tahay waxay uga jeedaan maydhka maydka maydhiisa iyo uweysayntiisa maydhiisu waa waajib in la maydhaa waa waajib mar haddaanu gaal ahayn gaalka isaga waa iska jawaas laakiin mar haddaanu gaal ahayn cinda almadhab waa waajib mar hadday sidaa tahay maydhaa waajibka niyadeydu waxba waajib maaha waa iska nadaafad bay ahdeenoo nadaafa asal u aho waxba waajib maaha waa iska sunne inaad niyootaa waayahay laakiin weysada markaad maydhaysa maydka aada u weysaynaysaa sunne iyadoo ah oo aad tacmiimu lbadani bilmaa ay ku filan tahay oo intaasiba kaa kaafiyayso iyada inaad niyootaa inaad weyso waxaan uga jeedo waa waajib maxaa yeelay weysadu cibaado mooye wax kale ma noqoto laakiin maydho cibaado iyo keyrkeedba waa noqota markaa ka tani waaba cibaada lafteedu laakiin nadaafa usii asala waaya marka xitaa qofkii hadduu qarqoomo oo biyo maantaba ku maanshooday weligiiba waa la maydhaya la odhan maayo muxuu biyaa ku falayaa biyaaba ku dhintaye berkadaaba ku dhex dhintee muxuu ku falaya ma jirto waa laynagu addoonsado bal iskaba dhaafee xitaa waxay yidhahdeen malaa'igtu hadday maydho inaga dhici mayso waayo innagaa laynagu addoonsaday bikhilaafi dafni taasi oo khilaafsan aasitaanka aasitaanka ciddii aastaba inagu filanta laakiin tan sideedaa laynagu addoonsaday hadduu maantama maydh ku jiro iyo biyo hadduu dhexda baalanaya laakiin maydku imanka hadduu inaga aasmo maxayna daba dhigay jinku hadduu yahdo ana idii aasay waa iskaga tegayna ha aasnaado wey waayo walba cid inaga qarisuun baynu rabin marka malaa'igtu xitaa hadday maydho kuma filla innagaa laynagu addoonsay addoommadeennan innagaa laynagu addoonsaday jinku ma ku filan yahay waa mas'ala khilaafiya bayna ahli lcilmi qolana waxay yidhahdeen waxa weeye deyaba waa mukalafiin innagayna la mid aho waa aqalaynki baynu wadanay labadii la culaysiye haabay qolatay qolana waa abadan maya maya maya waaya sida awadeed baa madhabka xitaa aimadiisa dambe ee waaweyn sida ibnu xajar oo kale wuxuu kuma filla ramliga iyo masalan khadiibka iyo saaxib ulmuqni muxtaajiyana waa ku filan tahay marka waa masale iska khilaafaya waaya marka maydka waxaa loo maydhayaa waa si uu uga duwanaado oo loo aasaya oo waxaanoo takaaliifa loogu samaynayaa waa si uu uga duwanaado noolaa kale waxay yidhaahdaan liana ixtiraamu lmayiti waajiba maxaa yeeley maydka in la ixtiraama oo la maamuusa waa waajib waxaanuu muujinayaa inuu xayawaanaadka kale oo dhan dheer yahay intana umuuro ah gaalkiisa iyo muslimkiisu ah waayo waxa weeye walaqad karamnaa bani aadam ilahay waa maamuusa maadaama alle maamuusay qaab gaara buu leeyahay sidaa wadeed baa maawardi marka uu yidhi liana ixtiraamu lmayiti waajib sida muqniga iyo masalan uu soo rarayo tuxfaha iyo kutubta la midka adugu maydhiisanaa sidaa qof caadiya haddii loo maydho waa caadi sidaa janaabada looga maydho marka loo maydhaa waa kifaaya maydha caadigaa ku filan waxyaabaha isla dheeryihiin waxaa ka mid ah dee tan kale maydka isaga taliiska iyo sadex maydhka iyo waxaasaa la suneeya aan janaabada la sunayn lakin sidaa kale maydhooda waa isku mid marka waxaad samayn kartaa haddaad masalan rabto saddex jeer inaad maydho waxay yadaan waxaa ku filan inaad marka hore caleen gob ugu darto dabeedna mid dambe oo caleenta gobaad kaga rogaysana kaga rogidana muziila marka quslatmuziila mid ay ahdaan inaad ku samayso caleenta gob iyo wixii kaga rogto ta saddexaadna biyo saafi ah qaabkaa waad ku maydhi karta mar kasta had iyo jeer biyo saafiya loogu dambaysiinaya cinda almadhab waa sidaa mar kasta biyo saafiya marka waxaad samayn kartaa marka koobaad biyo qasil leh laakiin bishardi waa inaanay magacii biyanima dhaafin qasilkaasi haddaanu qisa qasil kuuskuusan ahayn oo macnaheedu yahay wixii mujaawirka la odhan jiray aanay noqonayn ee mukhaalid ay noqoto waxaan biyaha laga sooci karayn waa inaad ku yaraysaa waa inaanay gaadhin heer ay magaca biyanimo dhaafaan haddii kale biyo maaha hay daahir ha noqotay haddii kale biyaha noqon maaya markaad markaa biyaha koobaad qasil baad ugu dari biyaha labaadna qasilkaad ka rogi biyaha saddexaadna waa saafigi qaabkaa waad samayn kartaa ya ha sidrigu waa caleentaa gobka waa caleen gob markaad doonto haddaad doonto shan baad ka dhigaysaa bay ahdeen oo caleen gob baad odhan yaad kow ka dhigi markaasaad misna kuwo kale kaga zuulin markaasaad misna iyadii ku celin caleyntii gobka mar kale markaasaad misna ka suulin misna misna biyo saafiya kolleyba biyo saafi unbaa udambaynaya waxaad kaloo ogaanaysaa maydka maydhaasunbaa lagu leeyahy wax kasta haddii lagu sameeyo wax kale kuma dhacaan ma jinaaboobo haddii xitaa mid qaab darani mayd wax ka dayo biyo labaad meesha iman maaya mayd gobigiisaba maydhaasunbaa lagu yeeshaa waxa weeye xadas kuma dhaco haddaad imanka kii u weyseeyey xitaa kasii taabto xubin taranka ma odhan karo weysadii baa ka abay waba kama jabaya takaaliiftii waa ka dhacday adiga maydhaa bes baa lagugu leeyay haddii kumbelaaya lagu sameeyo adiga maydhaasaa lagugu leeyay mar dambaan waxba ka jabayn wax dambaan ka kharibayn xadas dambaan waxba ka kharibayn haddii xitaa markaad maydha wixii oo dhammaysa wax ka yimaadaan aragtay dabada wax ka soconayaan iyo intaasun ka nadiif bes wax dambe ha isku doono intaasun ka nadiif maya timaha iyo waxba kale toona badiisa la geli maayo cala saxiix raajix sidiisaa loo dayn tabta uu ku dhintay ayaa loo dayn waayahay wa ama alkafan kafantii miyaa fa aqaluhu inta ugu yari waa maa yasturu alcawra waa inta cawrada qarinaysa cinda almadhab qowlkanaa manquulka u badan oo aada loo soo raray lakiin waa qowl daciifa wey qowl la qaadanaya maaha aimo badan oo madhabka ah ayaana daciifiyey oo waxa weeyaan tilmaamay arrintani inaanay sax ahayn weligiiba imaamu nawowi oo shaykhii madhabka ah si badan kutubtiisa ha ugu soo naqliyo oo in badan oo kutubtiisa ka mid ah aada iyo aad buu ugu soo raray laakiin mutaakhiriinta dambe waxay isugu tageen aadna ugu gargaareen qowlka ahlulcilmiga ee tilmaamaya in waxa weeye jidhka oo la qariyaa kafan ugu yartaa jidhka oo la qariyaa kafan inay intaasi ugu yartay ilaa maa mid loo waayo mooyaane qowlkaasaa raajixa saxiixna ah waayo waxay yidhaahdaan kafantu afar bay rabaan inay u kala qaadaan qowlka sidan odhanaya maa yasturulcawra leh wuxuu rabaa inuu kafanta afar u kala qaado oo uu yidhaahdo kafani waa waajibatun lixaq illaah ilaahay xaqiisa aawadeed bay u waajibaysaa qofna ma ridi karo waa intaa satru cawra intaa satru cawraha qof bani aadam oo ridi karaa ma jiro midina kafanina waa lixaqi lmayit bay u waajibaysaayo mayidka xaqiisa oo waa jidhka o dhan in la qariyo isaguun baa ridi karaa oo ka annama isagoo hadduu yihahdo waryaadheen kafanta iska daaya aniga mid dhammaystiranoo aniga intaasu inugu xidha haddaan dhinto ka annama inuu ridi karo laakiin qowl saxa ma waa qowlkaynu khilaafaynaa kafanina waa lixaq lquramaa dadka deynka kule baa iska leh waa midh wixii ka badan haddii dad badani dayn ku leeyihiin oo la yidhaahdo saddex goma lagu kanfa ayaa war maya hanagaga kanfin kafanta ma wax sahlan baad mooda waa soddon doolare hanagaga kanfin baanu kuni mid qura ku kanfan jid bay u leeyihin waa laga yeelaya waayo kafan dhammaystiran baynu gelinay intan dambe ee ziyaadada ahayd way diidi karaan waa lixaqi lquramaa hadday yahdaan wara kafan isku qabsan mayna waxaad doonaysaan ku kanfana dee waa caadi laakiin way diidi karaan kafanna waa lixaqi lwaraa bay yahda oo saddex wixii ka badanna warasadaa xaqu leh haddii la yidhahdo saddex go afar shan ma uga dhignaa warasada ha iyo mayada laga sugaya maydku kuma laha intaa wa lakiin ilaa saddex xaq buu leeyahy marka sida saxiixa ah maydku inta ugu yaree uu xaqu yeelanayaa satru cawrahaynu meesha ka xadfaynaa oo masale ahaan u reebaynaa ila kitaab ahaan uga xadfi mayno waaba ku taallaa marka waxaanu leenahay kafan inta ugu yari waa maa yasturu jamiica aljasad waa waxaa jidhka oo dhan qarinaya waayo sidaa imaamu ramliba leeyahay xitaa haba la yidhaahdo haddii la doono waa xaq ilaahay dee xaqii ale haba la yidhahdo baan leeahay waa xaq bani aadame xaqii ilaahayna waa ku jiraa waa ku lamaanya waa midda kale luqa ahaan iyo curfi ahaan nigistee lama yidhaahdo kafan wax yaroo cawre lagu qariyey dee kafan lama yidhaahdo kafan waa waxaa qofka lagu duubaya markaa kama yeelayno qowlkan hore waa diidaynaa wlafdalu sida fiicani lirajuli ninkii masalan walafdalu sida fiicani lirajuli ninkii usugnaatay waa halaau lafaaif waa saddex go wey waa saddex go wey ninkii waxaa u fiican saddex go in looga dhigo walilmar'atina khamsatun shan gabadhiina in looga dhigaa fiican izaarun hoosgunti googarad iyo hoosgunti iyo wakhimaarun madax xidhasho ama gambo ama malkhamad waxaa doonto kuma wax madaxa lagu xidho iyo waqamiisun iyo dirac iyo walifaafatani laba go gabadhana shantaa in lagu kanfo ayaa ugu fiican in masalan googarad loo geliyo waxa intaa hoose gudaha wax looga xidho masalan madaxa wax loogu xidho diracna loo geliyo laba go-na lagu sii duubo saasaa ugu fiican laakiin mayd kastaa labiya dhadinkuu doonayaba ha noqdee hal kafanoo buuro ah oo ku filan inta waajibaysa waa inta intan kale waa afdaliya iyo sida fiican wey waa afdaliya iyo sida fiican wey haddii intaa lagu gaabsado waa ku filanta faslun fii salaati اljanaaza wfuruudu salaati اljanaasa sabcatun arkaanta iyo waajibaadyada salaada janaasadu waa toddoba alwalu anniya wey ka koobaad waa niyo oo fayanwi waa niyoonaya ficla salaati hortu salaada samaynteedii buu niyoonaya wa tacyiinahaa buu niyoonaya iyo inuu cayimo oo waxba qofka inuu magacaabo maahee dee janaasadan qofkan aan ku tukanayo ama mid maqan ku tukana waa inuu cayimaa de janaasadaad tukanaysaa maxay tahay marka laga waa amwaada muslimiinta meesha taala mar baanu hayna waa inuu cid cayima may magac lama sheegayo waa inuu ama hadihi ljanaaza janaazadan tan ama amwaadan muslimiinta la keenay hadday dhowriyeen macnaa waa inuu cid cayo ama yidhaahdaa waxaan u niyeysnahay anigu kii maqnaa ka salaati ljanaasa sida salaati ljanaasa oo kale hadduu niyoodo waa caadi oo janaasadina tan tahay oo masalan meeshii de waxaa laga ilaalinaya talaacubkii iyo imanka hadduu yidhaahdo waxaan ku tukanayaa mid nool de maxay noqonaysaa de waa casaanka hor miyaanay ahayn waay hadduu yidhaahdo mid dhintiyo mid noolna dee laga yeeli maayo ilamaa inuu dee jahli meeshii soo galay oo uu leeyahay kan dhintayna waan hubaa kii kalena inuu nool iyo inuu dhinto waxba ka garan maaye dee taasina waa laga yeeli karaa oo jahli baa meeshii yaallo dan baa ka liftay sida marmarka qaarkood gaal iyo muslim in lagu wada tukadaba lagaaga yeelayo hadday iska kaa dhex galaan oo la kala garan waayo waxaba ku tuko wey ha waxaba ku tuko wey inta muslimkaan aad u niyoonaysa waxba ka kala garan mayna waa iswada dhex galeen oo isku qooqoe allahayow kuwa muslimiinta ah dee ayaanu ku tukanaynaa allahu akbar bay waxooduba meeshaa wadhnaadeen maxaa kaa quseeya marka qof aan dani ku kalifaynin imanka hadduu iska yidhaahdo qof nool baan ku tukanaya ama mid nool ima dintiyo waa nooc talaacuba ma ansaxayso wayanwi waa niyoonayaa fardiyataha salaada faradnimadkeedana waa niyoonaya lawa farad saarane athani ka labaad arbacu takbiiraati bal wixii kale lagu darayaa khilaafiba ha iska noqotee waa halkeede horta arkaantii afar takbiiradood waa inay jirtaa afar wax ka yar kaa socon mayso athaalisu qira'at alfaatixa fi lula aw gayriha waa inuu maalan akhriyaa faatixada takbiirta hore dabadeed ama keyrkeedba farqi male cala lmuctamad qasab maaha inaad faatixada ku bilowdo waa sida fiican laakiin takbiirt horta afar takbiirood waa inay tahay ta horena haddaad faatixada la timaado waa sida wacan haddaad wax kala akridana salaadu kaa xumaan mayso saliga nebiga waa ka bilow haddaad doonaysid wuxuu yihi qiraa'at lfaatixa faatixada akrinteedii baa iyaduna ruknia fi lula fi lulaadii kuma kaaftoomin maagta aw gayriha waa cala lmuctamad ama keyrkeedba masalan inuu faatixadii akriyo oo faatixa horta waa inay timaada ilowba ilow meesha ama ta koobaad ku dar ama ta tu labaad akriyo meesha doontaba baldhigo horta ilowba ilow faatixa waa inay jirtaa afarta takbiirood mid waa in faatixa ay leedahay ta koobaad baanay kusii fiicanta waaya alraabicu rukniga afraad asalaatu cala nebi sala allahu alay wasalam bacda thaniya waa inay markaa lala yimaadaa salliga nebiga sala allahu alayh wasalam bacda thaniya buu yidhi ta labaad dabadeed waa in lala yimaadaa iyada lafteedu sida saxiixa shardi maaha ta labaaduune waxa weeye meelaha kale lafteeda waa geli kartaa waa geli kartaa alkhaamisu rukniga shanaad adducaau lilmeyiti bacda halia ta saddexaad dabadeed waa in meydka loo duceeyo asaadisu alqiyaamu lilqaadir waa inuu istaagaa kii awooday asaabicu asalaam jeeta toddobaadna waa salaamad naqsiga waa salaamad naqsiga markaa salaatuljanaasadina intaasi bay ku soo ururi wadaado faslu fi kayfiyati dafni aasitaanka qaabkiisi waay wa aqalu dafni adinka hadduu idii qori waayo nusqadiina intaas ka go'day dee way raacsantahay janaasada waan raacinaya markaa duubitaanka ha gasho wa aqalu dafni aasitaan inta ugu yari me wuxuu yidhi faslun fi kayfiyati dafni waama dafnu aasitaankii miyaa waama dafnu aasitaankii miyaa faaqaluhu inta ugu yari waa xufratun god wey taktumu qarinaya raa'ixatahu urtiisa xabaal inta ugu yari waxa weeyaan god qarinaya urta meydka waa yahay oo wa taxrusuhu ka ilaalinaya min asibaaci habar dugaaga waa inuu yahay wax urtiina qarinaya habar dugaagii iyo markiiba dhidarkii inaanu soo faganna dee ka ilaalinaya wayajibu waxaana waajibaya tawjiihuhu lilqibla qiblada in waxa weeye loo jeediyo ayaa waajibaya aasitaanku cinda almadhab wuxuu u waajibaa cid kasta oo xurma leh gaal iyo muslimba cid kasta oo xurmo leh safiina ayaa waa ku aragteen dadaan xurmo lahayn oo dee murtadkii iyo noocyo la mida iyo masalan gaalkii xarbigahaa iyo kuwaasi oo kale waxba waajib maaha cinda almadhab in la aasaa waxba waajib maaha haddii la doono waxaa loo tuuri karaa masalan habar dugaaga eyduba ha cuntaa la odhan karaa cinda almadhab waajib maaha wayse habboon tahay waanay fiican tahay in la aasaa amaa shaksigu hadduu xurmoba leeyahay qofkuna xurmo wuxuu ku yeeshaa imaa biiimaanin waima biamaani had iyo jeer labadaasoo xurmo ku yeeshaa ama iimaan ama ammaan qofku hadduu muslim yahay asaan wax kaloo xurmadiisa baabiyey dhicin de waa muxtaram xayan wa meyita gaalkuna haddaanu xarbi ahayn ama aanu murtad ahayn xaaladda noocaasi isaguna waa muxtaram xayan wa meyita man qatala mucaahada lam yarix raa'ixata aljanna qofka gaal ballan la siiyey dila iska daa xitaa mid ballan la siiye shubhatu ammaan bay ahlucilmigu wax ammaan shabahabaa xitaa oo shubha u noqon karaa haddii xitaa aada adoo rababa yaan gaalka inaad disho u gacan haadiso oo aad leedahay walka miskansi oo dagaalka baa ku jirta saasaad ku yaraa tidhi wuxuu mooday inaad wax u sheegayso oo aad u yeedhayso ma dili kartid abadan farha saarin waayo shubha meeshii timi islaamkuna dad ballanta jebiye maa dagaalkii oo idinku socda ayaad u yaro gacan haadiso si yaroo kale wax ugu tilmaamo markaasuu madaxa yaran dee yaro kaalay dee markaasuu mooday ile dadku siyaabo kaloo badan baa la isugu xidhan yahay inuu si kale ama wax yaro siin ama si kale wax arrintu tahay far ma saari kartid waayo ninka markaad dagaal la gelayso waa in dagaalku unu idinka dhexeeya laakiin hadagin hadagin aduu masaladaasi kolley waxoogaa tafsiilay meelaha qaar uga baalan shubha jirta dadka qaarkood ku warwareega lakiin imanka waqti baana hayn oo shubha aynagu soo arooreysa marka noocaan idhaahno lakin waynu ka jawaabi lahayn hadda waqti baynaan hayn inana isku soo aroorin mayno si aan ishkaal kale usii keenin waayahay marka xitaa gaalkii dimiga ahaa waxa weeye in la kanfo iyo in la aaso weliba kanfida in muranaa geli karta cinda madhab se waa sida xooga badan in la aaso lana kanfo iyada in la aasaa mugdi kuma jiro way waajibinayaan maaha sunne waa waajibinayaan wa ama dafnu fa aqaluhu inta ugu yari xufratu taktumu raa'ixata waa god qarinaya urtiisa oo taxrusuhu ka ilaalinaya min asibaac wayajibu waxaana waajibaya tawjiihu meydka in loo jeediyo lilqibla qiblada in loo jeediyaana waa waajib wa akmaluhu inta ugu dhammaystirani qabriga iyo xabaasha waa xufratun god qadra qaamatin wa basta markaa sarajoog iyo gacantaag sarajoog iyo gacantaag wa huwa sarajoog iyo gacantaagu arbacatu adrucin wa nisfi wey waa afar dhudhun iyo badh afar dhudhun iyo badh in xabaasha la gaadhsiiyo taasaa ugu sii fiican in qadarkaa laga dhigo laakiin marka hore xabaal waxaa kaaga filanuun oo waajiba intan kale waa iska sunno iyo naashnaashe waxaa kugu waajibaysaa wax markaa bahalahana ka celiya urna aan laga helin marka afar dhudhun iyo barh weeyaan buu yidhi wayaxruma waxaa xaaraama oo meydkii xaaraam noqonaya in lala yimaado annadbu masalan sheeg sheeg oo ah bitacdiidi shamaa'il اlmeyit meydka wanaagyaalkiisa in la tirtiriyo nadbi in lala yimaado oo ah meydka wanaagyaalkiisa in la tirtiriyo kii sidaa ahaan jirayoo kii sidaa kale ahaan jirayoo kii waxaa in la shubaa waa shay xaaraama naxwu waa sayidaah waa kahfaah boqorkiio kii loo irkanayayo ama lagu soo eeranayayo macnaha qaababkaasoo kale in loo dhiga waa shay xaaraama arrin saxa maaha arrin saxa maaha oo waa shay markaa sharcigu aanu ogolayn meydkii sidaasoo kale in loola dhaqmo wayaxruma waxaa kaloo xaaraama annawxu baroortina waa xaaraam baroortuna sideedaba waa xaaraam wa huwa rafcu sawt binadbi waa sheegsheegaasoo codka kor loo dhigo oo marna nadbigu hoos baad u sheeg sheegaysaa oo nadbi quruu noqonaya waa mamnuuc isagana waa xaaraam marna baroor baa raacsanoo codkiina waa takhlaysaa oo marna hoosumaad isaga hadlaysaa igaamusa idaaya kii sidaa hoos baad u yar hadadlaysaa marna waa baroor oo waa wax sheegsheegiioo baroorina raacday qaylana raacday iyana waa xaaraam wayaxrumu waxaa kaloo xaaraama aljazac argagax bidarbi sadri laabta in la garaaco iyo walkhadi dhabannada in la garaaco iyo wa nashri shacar timaha in la firdhiyo oo timihii la kala yaaciyo iyo wa shaqi jayb maradii iyo jeebkii iyo dhuuntii marada iyo in la jeexo iyo wa darxi ramaad masalan in lagu shubto oo lagu saydhiyo dambaskii cala ra'si madaxa iyo wanaxwi daalik ciidduu isku liqay qofkaasi oo dambaska madaxa in lagu shubtaa waa xaaraan buy waxaa si oo dhani shiiku waa xaaraan buy oo wax bannaan ma aha hay hay qaar baaba dhuxula isku yaaciyey waaye marka waa umuurahaasi waa umuuro xaaraama wax bannaan ma aha ee waxaa loo baahan yahay oohintuse iyadu waa ka gaar oohintu iyadu waa bannaanta mar haddaanay baroori la socon waxa weeye waa waa naxariis weeye waxba dhib ma jiro qofka hadduu iscelin karo waa iska ooyo waa raxma taasi dhibaata kuma jirto lakiin waxaa la diidayaa argagaxan iyo baroortan iyo qayladan iyo sheegsheegan maydkii la tirtirinayo tan noocaasiya oo muujinaysa qofkii inaanu qadarka ilaahay aanu ku qanacsanayn qaab kale uu inkaaran yahay halkaasi ha inoo joogto ilaahayna subxaana wa tacaala wixii aynu soo qaladnayna kolley wax badan waa iska qaldan yahina allah inaga dhaafo wixii aynu saxnayna idinkana allah idinku anfaco inagana khayr iyo wanaag dhammaanteenba allah inooga dhigo kitaabkaana allah idinku anfaco cidda intii fahantay intaasina waa usii ijaasaysan tahay inay cid kale usii dhigi karaan khayr iyo wanaag baan idiin rajaynaya baaraka allah fiikum wajazakum allahu khayra